ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatu taala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m ta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysan kusoo dhawaad xubinta wargeysada oo aana basi toos halkan wada dhegeystaa maalin waliba marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeysta wargeysa daily nation iyo sidoo kale the standard ayaan sidoo kale isha le ku eegnaa bal halkan dhegeystayaal saaka wargeyska wuxuu qorayaa arrimaha ruto care plan waa qorshaha dhegeystayaal ee caafimaadka ee hadda markaasi madaxweynaha the four pillars ayaa hadda markaasi loogu magacdaray waa afarta shay hadda ugu weyn ee markaasi diiradda lagu saari doono dhegeysanooga markaasi qaada dhigayno haddaba maxay tahay waxyaalaha markaasi hadda uu raadinaya madaxweynaha ee dhanka caafimaadka maxay tahay lacagta ku baxayso intay markaasi la dhan tahay halkuu rabaa inuu markaasi gaarsiiyo hanaanka dhegeystayaal ee caafimaadka ee markaasi wargeyska saa ku qorayo islabada wargeys ayaa sidoo kale aada uga faalloonayaan arrimaha xaaladaha caafimaadka dhegeysta lacagta qorshaha waa dabcan qorshaha ee xukuumadda ruto markaasi ku dooneysa inay ku bixiso koob iyo afartan bilyan ee lacagta ayaa markaasi sana maaliyaedka loo qoondiyo sanada labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka dhegeysa sida markaasi horaanba lagu wada saxiixay waana arrimaha markaasi qorshaha caafimaadka dhegeystayaal waana universal health care dhegeystayaal u h c haddaba itis the government program tani waa mid markaasi dowladda ay wadato taasoo lagu xaqiijinaya laguna doonaya in ay dadka markaasi dhammaan ay ka wada faa'iideystaan dabcan qiimaha markaasi caafimaadka waa cid waliba inay caafimaadka tayadiisa ay hesho iyo sidoo markaas ay kaga faa'iideystaan tani waa goorma waana waqtige waxaa markaasi waqtiga loo baahanya dhegeystayaal in hadda markaasi dadka iyadoo xaaladda markaasi waa xaaladda adag ee lacag la-aanta ama sicir bararka dhegeysta sare u taagan tahay ama ka taagan tahay in haddana markaasi xukuumadda ay ka go-an tahay sidii markaasi wax ay ku qaban lahayd dhanka caafimaadka koowraalliwaa boqol iyo afartan kow waa boqol iyo afartan waa boqol afartan iyo kow bilyan oo lacagta ah ayaa markaasi loo qoondeeyey sana maaliyaedka sidii marka hore aaba sheegay labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal waa tan ay markaasi dabcan dabooli doontaa kaafin doontaa xaalad waliba wliba xaalad waliba markaasi loo qabo dhanka caafimaadka waa xaalad weliba markaas dadka inta badan ee la dhibaato qabaan iyo sidoo kale sida lagu maarin lahaa hanaanka caafimaadka dhegeysta taasoo hadda noqotay tan ugu weyn uu doonayo in xukuumadda ruto markaasi inay ku guuleysa doonayso laakiin halkan su-aal ayaa la weydiiyey gilde president succeed tani ma tahay mid markaasi madaxweynaha uu ku guuleysan doono qorshahan hadda markaas istaraatiijiyad uu doonayo uu la imaaday ee doonayo inuu ku xaliyo inuu sidoo kale ku wado ilaa markaasi tayada markaasi caafimaadka wadanka wax markaas uu ka qaban karo dhegeystayaal shan kun ayaa markaas the maximum amount kenyans oo dabcan oo cid waliba markaasi bishiiba qeybta markaasi caafimaadka n h i f ayaa markaas ugu yaraan doontaa sidoo kale qofka laga qaadi karo ugu yaraan saddex boqol oo shilinka dalka dhegeystayaal iyadoo taasi kabi doonto sidoo kalena heli karaan inay markaas isku daaweyn ama shaqsigu isku daaweyn isagoo markaas haysto kaarka caymiska ee caafimaadka dhegeysanay dowladda n h i f ilaa iyo boqol kun numbers ayaa dabcan markaas shaqaaleysiin doona ee community health waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ee bulshada kuwaasoo markaasi loo taaburi doono la geyn doono si ay markaasi uga shaqeeyaan ugana qabtaan ugana kaafiyaan baahida markaasi caafimaadka waana kuwa markaasi kalkaalayaasha sida wargeyska saaka u qorayo kenyaanka intooda badan ayaa markaas hadda ku adkeysanayaan in caafimaadka markaas ay noqoto mid dowladda ay dabcan gacanta ku dhigto iyadoo horaan inta badan markaasi qaylidhaan xoogan ay kasoo yeeraysay dhibaato markaas isku hayeen dhegeystayaal countiyada markaasi loo xilsaaray sida dastuurka marka dowladanka u qorayo iyadoo countiyada markaasi ay bixiyaan lacagta laakiin hadda waxay markaasi guddiga waxay ka codsadeen in arrintan markaasi dib aan loogu celinin ama sidoo kale dib aan markaasi aan loogula xisaabtin countiyada iyadoo ka codsanen in arrintan ay hoosmaatay dowladda waxaana markaasi madaxweynaha u sheegay in hadda dib eegis lagu sameyn doono sidoo kale prioritiga madeerada kuwala saari doono maanta waxay markaasi dabcan ka faa'iideysan doonaa fursadahan weliba guulaha markaasi dhanka caafimaadka cid waliba ay rajeynayso sida wargeyska boggiisa saaka faahfaahin uu kaga qoray boggiisa laba saddexaad afraad wargeyska the daily nation waraalaa wargeyska the standard wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu qoray haddaba waxaa markaasi laga loo baahanya maxay tahay sida loo qaado sare loogu qaadi lahaa dee manpower qofka inuu markaasi awoodii xeelad markaas u yeesha dhanka caafimaadka marka lagu daro dahfurka dhegeystayaal ee waa dahfurka dhegeystayaal in ay qowmiyadda ama sidoo kale bulshada ay markaasi loo shaqaaleysiyo sidoo kale loo dalacsiiyo arrimaha dhanka caafimaadka in markaas wax badan laga qabto lagana bedelo dhegeysta sida wargeyska saaka u qorayo waxaana markaasi kamid tahay afarta ee qorshe ee markaas xukuumadda hadda markaas la isweydiinayo dhegeystayaal hadda waa mid markaas istaraatiijiyadeed waa mid markaas diirada lagu sakaro laguna dabcan diirada lagu saarayo laguna xoojinayo wax soo saarka dhegeystayaal ee qeybta caafimaadka iyo teknolojiyada wayna tan markaasi ka faaideysan doonaa loona soo iibin doonaa agab markaasi kala duwan ee markaasi lagu qalab garayn karo laguna heli karo tayo markaas wanaagsan ee caafimaada cid waliba markaasi ay u heli karto isbitaalada kala duwan ee wadanka dhegeysa sida markaas madaxweynaha markaas maalinta shalayta u ballanqaado wargeyska ayaa faahfaahin halkaasi ka bixinayo waana soo qabsan kartaa ka akhirsan kartaa dhegeystayaal haddaba dhegeysta mala socotaa in xeybta markaasi hogaamiyaashooda ay kulmeen cali xasan jowho oo markaas isagana dabcan ka tirsanaa xisbiga azmiyo lamoja iyo xubnaha markaasi kale ka tirsan azmiyo lamoja dhegeystayaal waa azmiyo lamoja iyo sidoo kale kewa kenya kwanza ayaa markaasi markan ay kulmayaan haddaba maxaa loo kulmaya dhegeystayaal wycos leaders of dabcan waxay haddan tahay midnimada ay markaasi hadda raadinayaan xeebta waa su-aasha dhegeysta saaka la isweydiinayo oo aadna markaas looga hadlay wargeyska bogiisa saddex tobanaad ee saaka qoraya halka wargeyska bogiisa shanaad asagana daily nation uu qoraya dhegeystayaal maxay tahay waxa hadda markaasi laga arinsanayo hogaamiyaasha gobolka xeebta dhegeystayaal ay hadda arrimo dabcan kulmayaan kana arinsanaya xaaladaha ee markaasi gobolka iyo weliba hogaaminta gobolka iyo sida markaasi gobolka wax looga qaban lahaa midnimada ayay markaasi hadda ku dadaalayaan dhegeystayaal iyadoo cid walba markaasi la doonaya in laisku keeno sidoo kalena ee markaasi looga gudbo xaaladda markaasi siyaasadeed ee kala geystay muddooyinkii lasoo dhaafay halkan ayuu wargeyska markaasi faahfaahin kaga bixinayaa cidda iyo waxyaalaha markaasi ayahooda ay sidaa uga tashanayaan mid markaasi si guuda u tashanayaan mise mid markaasi gooni ay markaas u tashanayaan cali xasan joho ayaa markaasi afkaartiisa aada u adkeed markaasi aada ugu fogaan jiray mise dabcan aada u dhaliili jiray xukuumadda markaasi hadda uu hogaaminayo ruuto waa dabcan xukuumadda william ruuto ruuto iyo sidoo kale san isku wanaagsanayn sidoo kale san isku fiicnayn joho waxaa joho sidoo kale uu aada u taageeraa sidoo kale soo dhawasho wax walba markaasuu ka helaa dabcan raila omolo odinga laakiin tani haddana lama kala cadeyn karo in hadda xubnahan ay si gooniah markaas ay u shirayaan sida markaas inta badan loogu bartay inay u midoobaan sida bartamaha dalka dhegeystayaal iyo sidoo kale galbeedka hadda oo inta badan ayagana arrimahooda ka shirayaan waa tan hadda markaasi lasweydiinaya dhegeystayaal maxay markaasi usoo kordhin doontaa xeybta kulanka markaasi ay qaateen ayna kaga arinsanayaan kulmaha iyo aayaha mustaqbalka siyaasadeed ee dhegeystayaal afhayeenka baarlamaanka waa afhayeenka sanadka dhegeystayaal kingi iyo sidoo kale wasiiro qaar ah ayaa halkaasi ku sugnaa xasan joho iyo sidoo kale xubno markaasi aada uga agdhegdhow raila odinga iyo xubno markaasi sidoo kale markaasi ka tirsan azimiyo lomoja ayaa sidoo kale qeyb markaasi ka ah kulanka maalintii shalaytu ay qabsadeen mise ay qaateen ayagoo diiradda ku saaray midnimada ee gobolka xeebta dhegeysta sidee midnimo lagu gaari karaa sidee markaasi ayahay mustaqbalka xeebta looga tashan karaa sidee markaasi tafaraaruqa kala fogaanta noogu gudbi karnaa waa halkudhigyadooda dhegeystayaal ee markaasi waa hogaamiyaasha xeebta dhegeystayaal tan ayaa hadda markaasi mar kale leeyahay xeebta waxay u jehin doontaa wado kale dhegeystayaal haddii markaasi sidan ay ku midoobaan haddii sidan ay ku socdaan dhegeystayaal waxaana tan markaasi daliil u noqon doontaa mustaqbalka siyaasadeed bal xeebta in ayagana markaas wax go-aamin karaan horaan ayaa xeybta looga bartay dhegeystayaal inaysan markaas xugmin karin sidoo kale kala saari karin shaksiga iyadoo markaasi dhexdooda uu ka dhex jiray kala koxaysi iyo sidoo kale kala qaybsanaan oo sidoo kale maysan ku sineen inta badan siyaasadaha ee marka guud ahaan wadanka markaasi ka dhacayo dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa saddex tobnaad wargeyska destarar ayuu qoraya saaka waa idaacadda star fm cota gobolka qoybale dhegeystayaal maanta waa mashujaadeey waa maalinta halgamayaasha dhegeystayaal waa kuwa markaasi wadanka usoo markaas halgamay waxaa markaasi noqonaya markii labaad madaxweynaha dhegeystayaal oo maanta mashujaadeey uu ka qeybgalayo waxayna markaasi ka dhici doontaa kiricho town maanta madaxweynaha ayaa markaasi hadda waxa uu dareemaya oon muujahaya xaalad markaasi adag ee markaasi dabcan waa xakameynta iyo weliba xaaladaha dhaqaalaha dhegeystayaal sanadkan waxa markaasi looga fadhiya iyo waxa markaas uu sheegi doonay wux markaasi kenyaanka waxa markaasi hadda lala dala dhacayo iyo wax lala dagaalamayo iyo maanta markaasi laga yaabaa inuu sheego waxaa markaasi ka mid ah dhanka musuq maasuqa high national debt waa dabcan deymaha sare oo ka cewda qiimaha sixir bararka miciishada dhegeystayaal iyo sidoo kale qoruqaadista ama sare ukaca markaasi ku imaada shidaalka qiimaha korontada dhegeystayaal ee toonkan kala iibsanayo shininka oo markaas isagana hoos u dhacay waa boggiisa lixaad toddobaad ayaa saaka markaasi dabcan uu qoraya waa arrimaha markaasi inta badan diirada saari doona kaga hadli doona dhegeystayaal waana markiisa labaad imashjaadhey uu qabanaya dhegeystayaal ballamadii hore iyo waxyaalihii markaasi madaxweynaha marka hore uu sheegay hadda maxaa uga dhaqangalay maxaana u qabsoomay marka laga soo togo tan hadda mar kale maanta ballanteeda iyo weliba arrimaheeda uu kaga hadli doono madaxweynaha sida wargeeska boggiisa lixaad iyo toddobaad uu qorayo waa arrinta markaasi looga fadhiyay madaxweynaha waxay markaasi maanta rajada iyo weliba dadka waxay qabaan uu maanta ku dhawaaqi doono isla markaasi dhaqangeli karto mise hirgeli karto dhegeystayaal asagoo weliba ku sugan garoonka maanta ee xafladda markaasi ay ka dhacaysay kericho town dhegeystayaal sida wargeeska boggiisa lixaad iyo toddobaad uu qorayo wargeeska daily nation haddaba dhegeystayaal madax dabcan madaxa azamiyo la umoja raila omolo odinga o d m madaxeeda dhegeystayaal raila ayaa hadda wuxuu asagana markaasi kulan markaasi hogaaminta gobolka nyanza diirada markaasi ku saareen shalay kulan ay markaasi wadahadal ee dhinacyada kala duwan diirada ku saareen kaga hadleen waa dhammaan xildhibaanada laga soo doortay dhegeystayaal nyanza oo walka asaga uu kasoo jeedo oo halkaas marka asaga uu dabcan ay uu taageero fara badan uu ku leeyahay xildhibaano horaan markaasi la sheegay dhegeystayaal inay markaasi la safanayeen in sidoo kale ay gacanyaro waa inay markaasi hoostagayeen madaxweynaha hadda xilka dhegeysta laakiin lagu soo doortay xisbiga azimiyo laumoja sidoo kale ka tirsan azimiyo laumoja ayaa hadda markaasi ayagana qeyb lasweydiinaya inay markaasi kulankaasi qeyb ka ahaayeen kulanka ayaa markaasi albaabaha u xirnaa jamaa dhammaan xildhibaanada nyanza ayuu la kulmay kana hadlay waaqic iyo xaaladaha iyo sida markaasi coalitionka markaasi guulihiisa markaas loo gaari karo loogana shaqeyn karo in markaas isku xirka iyo isku xirka iyo sidoo waa isku xirka siyaasadeed iyo weliba nidaamka iyo weliba xaqiiqda markaasi lagu gaari karo guusha ee siyaasadeed ee dalka dhegeysta waxaana ku sheegay in ayaga markaasi hormudu yihiin lagana doonaya in tusaale ay u noqdaan sida hogaamiyaasha kale inay markaas ayaga tafraaruq iyo weliba dabcan shaqeyn dhexdooda markaas laga dhex sameynin dhegeystayaal tani wuxuu ula jeedaa isagoo horaan dhaliil u jeediyay madaxweynaha william ruto raila waxaana uu sheegay in ruto uu doonayo inuu kala qubo ama sidoo kale inuu kala geeyo xubnaha markaas asimiya markaasi ka tirsan sida taasuu ku sheegay inuu cambaareynayo sidoo kalena meelna aysan kaga jirin hanaanka dastuuriga iyo weliba qaybta markaasi xeerka u dejisan political act dhegeystayaal kuwaasoo markaasi faragelin ay sida ku tilmaameen inuu ku hayo isagoo doonayo inuu kala geeyo dhegeystayaal wargeeska boggiisa afraad ayaa saaka qoraya ruto waa dabcan asagana maxay usoo kordhin doontaa dhegeystayaal kulamadan markaasi gobolada dhegeystayaal hadda laga yeelanayo ee nyanza ay markaasi kamid tahay dhegeystayaal xildhibaanada dhammaan u wada kulmiya dhegeyste laakiin adiga markaad maqlayso xeebta kulmeen nyanza ayaa kulmeen maxaa isweydiinaysaa war kuwii gobolka waqooyi bari ayagana maxaa ku dhacay mise weli way lilmoonayaan oo way hurdayaan oo hurdada ayay iskaga jiraan ilaa waa dad soo rafaadee wax badan bay usoo shaqeeyeene gobolka shaqo fara badan bay ka hayan umale gobolka way daalan yihiin waxay markaasi markii daalka uu ka bo-o ayay leeyihiin bal aan soo yara kacno markaasi ayaan arimaheena xeelada iyo xaaladaha kaga haddoonaa bal waa sida aanan qabnee bal way kici doonaan bal u kaadaya way daalan yihiin oo waxay ku mashquulsan yihiin wadooyinka la dhisayo waxay ku mashquulsan yihin isbitaallada la hagaajinayo waxay ku mashquulsan yihin lacagaha baasdariga iskuullada looga bixinayo waxay ku mashquulsan yihin wax waliba ee markaasi gobolka horumarkiisa ay ku mashquulsan yihin umale kuwa gobolka waqooyi bari waa sidaan u arka aniga ileen hadda wax kale kumaba dhihi karno waa hagaag idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari cod ku mahadsantii bal laba dhegeysa qadka telefoonka ansiyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo quruxda badan inoo dhegeysanaysaan www star f m co k applicationka saaxibada halkaas nagala socda iyagana way kaga qayb qaadan karaan saaxiibayaal dabcan haddii qadka culeysu ka jira weli kii ayaa markaasi sii adeegsan doonaa haddii soo dhawow oo kusalaamaa subax wanaagsan asalaamu calaykum faqad wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhow rashiid fumaani shukran inkastoo codka uu aada u liito dhegeystayaal laakiin waxaan filayaa inuu soo hagaagi doono idimka ebe laakiin markan dhegeystayaasha kale bal ansiyo iyagana bal aragtidooda ay saakaas ay kusoo kaakiceen magacaaga ii sheeg walaale
bakalo waan ku salaamay waa axmed xasan oo xaqreere joogo axmed oo xaqreere ka waran aad baa loo fiican alxamdulilah jabi degan haye
maanta waxaan u dabaaldegaynaa
washujaadhey haye aad baan u fiican alxamdulilah ilaahay baa maanta wax dhama jiro maanta waa freeway dhan kastaa maanta waxaa way hadday shaqo noqotid wax kastaa noqoto maanta waa maanta waa free alxamdulilah sidaa soo fiican baa hela waan fiican walaal alxamdulilah wax dhama jiro waana ku يا salaam أحمد أد بضم أصنت ساحب حقا كلا قد تلفون كان سي ساحب كلا وركي يا مقل دونتان سديد الصبح لما شن دقيقة كلا ينو صارت لكن ساحب هذا سي ستار اف ام سحونا تسودو هلو ستار اف ام alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xaaji waxa waaye bishaar waariyow gaarta kaunta ka sawixaya بشارو كورن قارسة maasha allah maasha allah niyow barwaaqa wax la sheegi maa rob maana helin weli laakiin barwaaqa aan lahaa intaynana maxaa waaye ee masaakiintan maaragtay oo falastiin oo lagumaanayo baa eed olo aan tiiranyaysanay niyow هيا marka dhegeystayaasha waxaa leeyahay sulax wanaagsan ee masaa- isjacdi maarata maalinta halwe- haye- halyeeyada gaarisa looga dabaaldegaya Ar- aragayna waxaad jiiraan kara dhib lagama soo sheegin nabad baa qabnaa walaalkayow shaqadaha kuu xanaataan kuley asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بشار وريو ما سن يهي دغيسا كلا قد تلفون كان سين يا دغيسا آه قد قد قد كان عرير اي نغو يهين ولا سو دو مغاغا
waa qaali cabdiraxmaan magaalada gaaris سو دو قالي
waan dhowahay هيا
waxaan kusoo kacnay si nabade هيا
maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalintii halyeeyada mashujaadhi هيا
waxaa leeyahay ilaahay muslimiinta falastiin ilaah u gargaaro aad baa umahadsantahay shukran umahadsan yahay Een, xigaa kale qadka telefoonkan siiya isagana weli qadki waa hal ogow star f m subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
maxamed aligiyo tanarifa ka waran tanaarifa
nabadaan ku barinay alxamdulilah bashbash iyo barwaaqa haye
nabadaan ku barinay alxamdulilah waa tahay nabaday ku- ayuu ku barya dhegeystahaasi uu mahadsan yahay Een, anagana nabad baan ku barinay bal xigaha qadka telefoonkan isagana aan siiyo iyadoo halka telefoonka keliya aan dhegeysan wada cariirsanayno star f m subax wanaagsan soo dhowow
waan dhawahay wanaagsan oo waan waa nuur sanariba ka waran tanaarifa
alxamdulilah walaal waan ka fiicanahay oo bari aad baa loo wacan yahay ilaah baa maad gale haye alxamdulilah aad baan u fiicannahay walaalow waan tahay waxaan haynaa un kaasi falastiin baan haynaa waxaan leeyahay muslimiinta allah gargaaro roobna ilaah waxaa siin nacaa ee nabad allah nasiyaan leeyahay Mhm.
saaxiibkay bishaar waari oo hadda ku baxayna waxaan leeyahay subax caan oo wanaagsan yaan leeyahay adana subaxda ku wanaagsan iyo subax saaxiib shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi halow star f m subax wanaagsan soo dhowow
hello waa ku salaamaya magacaaga aad u aad bakad waa maxamed ibraahim oo kasoo caayan dara ka waran
maasha allah ni waa rabeysana xalay ilaa hadda hadda u istaagay Mhm.
alxamdulilah ni waan mahadsannahay alxamdulilah iladi ahyana bacda ma amaatana ilahi nushuur Mhm.
alxamdulilah alaa kulli alaa alaa kulli khayr marka aad aan ku salaamaya bo wax dhib ma jiro shukran kaas madheera wuu mahadsan yahay saaxiibka kale aan siiya isagana star f m soo dhowow subax wanaagsan uu ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa maclimo yuusuf xagar dheeri nabad baa lagu soo kacay this area waa roobna waa hilnimo maqasho ilaah baa mahadlee nimco weyna هيا baabuurti ardaydii jamco waay waa la isdaw ma lahaya ilaahay intii bogta allah caafiyo iyo yarkay ma maqashay هيا intii dhimatay allahu naxariisto waalidiinteenna allah cafiyo colka ilaahay nabad ha noogu bedelo abaarta ilaahay aara allah noogu bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حق الأروق سوى عليك ساقط كتلفون كو قدام بانسينا يا صاحب يال دقيقة البريق سيارو كليا نو صارتي وركي مقل دونتان أما ليجيسن دونتان لكن مركان صاحبك قد كتلفون كو قدام بانسينا يا ستار اف ام سود وسوح ونكسن bakad bakad salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته saciid cabdillah wajeer كورن alxamdulilah walaal inkastoo qadka eed nagu cuslaaday عفوا rasuulkaan ka daaray marka alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadaa ka jirto wajeer xaafadaan ka jawa maasha allah walow xaafada dhan aan kabar qabeen alxamdulilah rabbilcaalamiin aqalka idaacadda mid fasiixa dhanka hadaleentu aan waxaan la teerayeysanahay dhibkaan lagu hayo falastiin مهم.
muslimiinta ilaa garab qabaan leenahay dhammaan dhegeystayaasha idaacadda wax waana wanaag
shukran wuu mahadsan yahay saciid dhankaasi wajeer iga soo wacay saaxiibkaasi idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa ku mahadsantihiin bal qadka telefoonka intay howlaha wararka ee isku sii dabada ridanayaan anagana fursadda aan Hello.
siiyo soo dhowow
ali geedi karbuuna
haa nabadaan ku barin waa roob weli maan helanay haye alxamdulilah laacyan baa noo muuqdaan ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu noo keeno aada iyo aad alxamdulilah caafimaadka aad buu u fiicay sida ilaahay ugu talagalay arrimaha u kala socdaan wasa
marka insha allahu roob baan rajaynaynaa faataxada noo malaysigan inuu ilaahay mar dhar khayr qabana siiyo aada iyo aad
ase waa salaamantiin sta f m shukran aad buu mahadsan tahay saa- aad baa u mahadsan tahay saaxiibkaasi xamdi bilan stuudiyaha labaad dhegeysta waa hagaagi dhegeystayaal cafwan ha- idaacadda saar fm cunto gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaa laakiin markan iyo ogolada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka shirkadda Ska- safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegya wanaag dabcan wanaagsan ay ku farxayaan macaamiishooda macaamiisha safaricom ayaa haatan waxay fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka 4G oo casri ah oo ay markaasi ku iibsan karaan kontashin maalin waliba hamaka talulu safaricom ayaa waxay hadda markaasi doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaysan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxaa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart waa neon smart iyo sidoo kale neon ultra oo aad ku iibsan karto kontashin iyo maalin waliba ah, kontonka hamaka talulu maalin walba markaad bixiso lacagta kontonka shilin waxaad helaysaa boqol labaatan m b oo adeega internetka iyo weliba toban waa shan daqiiqo oo wicitaana fursadan ayaa keli waxaad markaasi ka faa'iidaysanayaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaniin kambame matooshalaha soomaalida dhadwana macaamiisha telefoonka iyo two g iyo weliba three g hamaka talulu adeega waxaa markaas la dhaalipa mudhoogo mudhoogo markaasi micnaheedu tahay in si tartiib tartiib oo qofku iskaga bixin karo adeegan waxaa sidoo kale jira mas- ma- mid eh, mid iibso mid bilaash ah qaado waana fursad dahabi ah oo maanta sidoo kale qofku uusan heli karin tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaalayso ee waxaa ka faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barta xirfadaha ka raasito dabcan shaqooyinka kala duwan aad ka baarto sidoo kale tilmaamaha qadharada google-ka sawiro qurux badan aad markaasi ku- dabcan aad ku- ku geli karto wuxuu isticmaalaa qadharada google-ka dhegeystayaal smartphone oo konton shilin keliya iskaga bixinayso waa telefoonka new ultra iyo new sidoo kale neon smart ee safaricom si aad u fiirsa qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulalipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadib waxaa aadaysa tokaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa boqol iyo waa kun iyo shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ayaa fursadu markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso adeegan dhegeystayaal haddii aadan fursad markaas weysan inaad hesho waxay micnaheedu markaas tahay inaad hay- inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadkaan markaas haysanin telefoonka casriga sida markaas si aad u ogaato inaad heli karto telefoonka xidig shan afar afar afar gees mistar five four four hash eed qaraacaysa kadibna waxaa xulinaysa lipa mudhoogo mudhoogo idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka dib ugu soo noqono sida aad ku maqlayseen ama kaga hadalnay ama aan kaga hadalnay dhegeystayaal waa midnimada markaasi hadda gobolada dhegeystayaal kusoo badanayaan waxaan eegi doonaa dhanka goboladaas bartamaha dalka iyo sidoo kale xeebta iyo sidoo kale nyanza oo hadda markaasi kulamo kala duwan aan caadi ahayn markaasi ka socda kuna kana arrinsanayaan xaaladda iyo weliba goboladooda siday ku horumarsan lahaayeen go- goboladooda sidai markaasi uga dhex muuqan lahaayeen dowladda sidoo kale goboladooda sidai ay u heli lahaayeen saamiga saami qaybsiga iyo weliba inay wax waliba baahi markaas ay qabaan ay ka dhex ay ka heli karaan ayagoo loo marayo hogaamiyaasha iyo weliba inay isbiirsadaan is aruursadaan lagana gudbo waqtigan markaasi siyaasad iyo laga gudbo dhegeystayaal arrimaha mucaaradnimada dhegeystayaal tani ka hormay bilaabatay maxayna ku bilaabatay dhegeystayaal bal markan waxaan ku hormaraynaa dhegeystayaal magaalo xeebeedka Mombasa xeebta ayaa waxaa dhammaan dhegeystayaal isku wada imaaday kan Tana River ku sugan iyo kan markaasi Kwale Ki- Kilifi wax walba ku- ama xeebta markay iskugu imaato dhegeystayaal waxay halkaasi ku dabcan iskugu imaadeen maalintii shalay to kana arrinsanayeen kana kana arrinsanayeen sida xeebta magaala waa xeebta markaasi gobolka xeebta wax looga qaban karo sida gobolka xeebta ay midnimo u muujin karaan dhegeystayaal waa tan dhegeystayaal aad loo hadalhayay tan iyo xalay sidoo kale baraha bulshada qabatay sidoo kale maanta wargeysyada iyo sidoo kale ba- een, idaacadaha iyo sidoo kale telefishinada aadka markaasi looga hadlayay dhegeysta baraha bulshadan aad u qabatay maxay tahay wixay markaasi ka hadleen marka hore maxaa kala geeyey halkee siyaasadooda taagneyd dhegeysta xeebta xeebta waxaa marka hore aad markaasi ugu ballaarneyd dhanka mucaaradka laakiin wixii markaasi ka dambeeyey sanadii hadda aynu soo dhaafnay doorashadii guud ee sanadka doorashadii guud aynu soo dhaafnay ka dhacday dalka waxaa dabcan ay ku kala qaybsadeen siyaasad ahaan oo markaas u kala qaybsadeen kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale kuwa ka tirsan azimio lomoja shakhsiyaadkaasi waxay markaasi kenya kwanza ka tirsanaa waxay markaasi hadda xilal kala duwan ay ka heleen oona sidoo kale qayb markaasi ka noqdeen hogaaminta xuliam ruto halka kuwa markaasi azimiyo ka tirsanaana sida cali xasan joho waa gabanihii hore ee kauntigaasi mombasa waxaa sidoo kale uu ka mid noqday isagana kuwa azimiyo lawmoja kuwaasoo sidoo kale guuldarre ay la kulmeen doorashadii wadanka markaasi ka dhacday laakiin wixii wakhtigaasi ka dambe dhegeystayaal maysan isku wanaagsaneen oo tafaraaruq ayaa dhexdooda markaasi ka dhex taagan oo ka dhex jiray oo sidoo kale eedeen ayaa dhexdooda markaasi ka dhex taagnaa laakiin markan waxay markaasi ay garwaaqsadeen markan waxay markaasi garteen markan waxay markaasi fiiriyeen sida markaasi dan iyo xal ugu jirto gobolka xeebta waxayna markaasi isla garwaaqsadeen ama isla fiiriyeen sida markaasi looga bixi karaa xaaladda gobolka markaasi ku jiro maxay isla eegeen maxay isla fiiriyeen maxay tahay midnimada markaasi ay hadda raadinayaan gobolka xeebta ee dhegeystayaal ma isweydiisay haddaba markan waxaa la eegayaa dhegeystayaal inay markaasi ay doonayaan inay ka duulaan mowqif siyaasadeed ee loo wada dhan yahay ee xeebta markaasi loo hoos imaan karo oo sidoo kale lagula gorgortami karo laguna heshin karo dhegeystayaal laakiin cali xasan joha ma la socotaa dhegeystayaal inuu yahay markaas dad dabcan ma la socotaa dhegeystayaal cali xasan joho waa shakhsiga markaasi shalay markaasi warbaahinta kasoo hormuuqday muddo markaasi fara badan oo wadanka uu ka maqnaa dhegeystayaal oo kuna maqnaa wadanka maraykanka dhegeysta dib markaasi wadanka ugu soo laabtay laakiin waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha inaysa ogeen ogeen shakhsigay aadka iskugu dhow yihiin shakhsigay dadka markaasi uu aada u aaminsan yahay cali xasan joho dhegeystayaal waa gabanihii hore kauntiga mombasa yuu aaminsan yahay xisbiguna ka tirsanaa muddooyinkii lasoo dhaafay waaba cidda waa dabcan cidda ama shakhsiga markaas ka dambeeyna uu ka dabadaydo sida horaanba asaga uu yiray waake raila omolo odinga ayuu aada markaas u taageeraa sidoo kalena uu xisbigiisa hoosmada sidoo kale ku-xogeyna u yahay laakiin markan taasi lagama hadlayo oo markan waxaa leeyahay lagama hadlayo raila markan lagama hadlayo dhegeysta ruto balse waxay ka hadlayaan sida markaasi arrintan waxyaalaha markaasi kala fogey siyaasad ahaan inay meesha markaasi ka saaraan sidoo kale loo helo xisbi dabcan loo helo markaasi loo helo sidii midnimada ee gobolka loo heli lahaa loona gaari lahaa loogana dhabeyn lahaa sida markaasi gobolka dhibaatada iyo xaaladaha markaasi ku jiro loo helo taasi oo ku sheegay ama ay ku sheegeen in midnimada keliya ay wax walba u qaban karto tusaale iyo daliilna cad u noqon karto xukuumadda markaas waqtiga hogaaminaysa dhegeystayaal weliba dhowr xil waa dhowr markaasi ziro oh ay markaasi ku jiraan iyo sidoo kale sanadka oo markaasi afayeen u noqdo ka soo jeedo gobolka xeebta raila omolo odinga iyo william ruto wakhtigan waxaa leeyahay gees ayay iskaga dhigayaan inkastoo laakiin haddana siyaasad aysan ka marnayn arrimahooda laakiin kulankii markaasi siyaasada laguma soo hadal qaadin balse waxaa lagu hadal qaaday in markaasi laiscafiyo in sidoo kale markaasi laisku uurfiyowaado halka sidoo kale ay ku heshiyeen inay markaasi loo raadiyo wado dariiqo sax ah oo gobolka wax loogu qaban karo loona mari karo dariiqada saxda ah si loo wada sinnaado ama gobolka loogu wada sinnaado gobolka wuxuu markaasi macno fara badan u leeyahay guud ahaan dalka halka siyaasadiisa sidoo kale laga hago ay markaasi tahay halka sidoo kale madaxweynaha inta badan oo markan uu raadinayo sida gobolka xeebta uu gacanta ugu dhigi lahaa sidoo kalena taageero uu ka heli lahaa waqtigan waxaa leeyahay wax waliba waxay ku qotontaa sida markaasi wax gobolka ugu qabatay markan madaxweynaha waxaa laleeyahay wuxuu sidoo kale usoo dhigan doonaa gobolada sida markaasi midnimadooda ay tahay wuxuu usoo dhigan doonaa gobolada sida markaasi ku heshiiyeen gobolada sida markaasi mowqifkooda hal uu ka yahay ama waxay isku raacsan yihiin in wax loo qabto taasi ayaa hadda markaasi u caddaatay oo sida markaasi qaar ka mid a khubarada dhanka siyaasada kuwa ka faalooda tilmaamayaan inuu hadda madaxweynaha uu ku xukmin doono sida loo midaysan yahay gobolada taasi oo markii dambe uu cadaadis dabcan uu kala kulmi kara nafsadiisa markii la gaaro waqtiga doorashooyinka ama waqtiga markaasi ololaha hadda ayaa markaasi nafsadiisa laleeyahay wuxuu sii xarinaya wadada wuxuu markaasi doonaya xead waliba iyo weliba nidaam oo markaasi ka duwan wixii hore inuu markaasi ku qaban karo kuna heli karo gobollo aada u tiro badan dhegeystayaal oo sidoo kale gorgortan hadhow uusan ku geli karin ama sidoo kale lagula geli karin ama tartan lagula gelin karin dhegeystayaal oo meel cilla uu ka heli karo kursigiisa sanada labada kun toddoba iyo labaatanka dhegeystayaal laakiin taasi hadda waxay markaasi markan ka hadlayaan inaysan lagu soo hadal qaadi karin arrimo siyaasadeed markan in lagu soo hadal qaadi karin arrimo markaasi ku aadan danaysi siyaasadeed markan waxay markaasi sheegeen in lagu soo hadalqaadi karin in la kala qubo mase la kala geeyo siyaasad ahaan gobolka xeebta balse waxay sheegeen hadda in markaasi lasbaranayo barashada macnaha loola jeeda dhegeystayaal wixii markaasi dhex- la dhexmaray gobolka xeebta dhegeystayaal iyo wixii ay ka faa'iideen iyo wixii markaasi kala geeyey marka loo fiiriyo doorashada guud ee waddanka ka dhacday labadi kun toddobiyo labaat- waa labadi kun labiyo labaatankii doorashadii guud aynu soo dhaafnay dhegeystayaal kula soo baxay ruto laakiin hadda waxay gobolka raadinayaan maxaa dan u ah maxaa dan inoo ahayn maxaan ku mashquuli karnaa maxaana soo goosan karnaa sidee saami qaysiga oo wadanka markaasi ka socdo oo aan uga dhexli karnaa masha- mashaariicda iyo mashruucda markaasi kala duwan ay xukuumadda markaasi wada dhegeystayaal horaanna markaasi madaxweynaha uu ka daafuro qaarkood ama meel qaar ama gobolo qaar dhegeystayaal laakiin hadda waxay markaasi sheegayaan in xisbi ahaan kuwa mucaaradka iyo kuwa xildhibaanada kuwa siyaasiyiinta kuwa hore soo ahaa kuwa hadda ah iyo weliba kuwa markaas mustaqbalka inay hadda sheegayaan inay kulanko shalay maalintii shalayta kasoo qayb galeen kana hadleen in ay aayaha iyo mustaqbalka gobolka markiisi waa gobolka diiradda ku saari doonaan dhegeystayaal si ay uga gudbaan xaaladaha iyo marxaladaha kala duwan aan munaasabka ku ahayn siyaasad ahaan markii loo fiiriyo gobolka xeebta dhegeystayaal kingi ayaa hogaaminayay waa afhayeenka baarlamaanka dhegeystayaal golaha sanadka waa golaha sare ee guurtida amase golaha sanadka dhegeystayaal halkaasi iyo sidoo kale gabadha markaasi aisha jumha waa dabcan iyo dab mfur- mfurwa waa dabcan xildhibaano siyaasiyiin iyo sidoo kale kuwa markaas hore iskugu jiray iyo weliba saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan dowladda ruto ayaa halkaasi shirkaasi qayb markaasi ka ahaa laakiin joho ayaa markali kasoo hormuuqday iyo weliba xubnaha dhinacyada markaasi kala duwan ka fadhiyey oo ayagana ka tirsanaa kenya kwanza ayaa inta badan shaki geliyey sheegana in joho uu doonayo ama joho markaas in lagu dirqin doono inuu iskaga baxo xisbiga o d m iyo sidoo kale azimiyo lawmoja taasi horaan ayaa dhaliisheeda markaas ay imaatay laakiin qeybaha dambe ayaan ku fiirin doonaa dhaliisha siday ku imaatay iyo sida markaasi lo- lo- cidda lagu dhaliilayo iyo cidda ka dambeysa arrimahaasi dhaliilaha markaasi kala duwan la jeedinayo taasi qeybaha dambe ayaan isla fiirin doonaa bal waxay ku imaatay iyo cidda lala je- jeedinayso cidda loo jeedinayo waxaa laga yaabaa in hadda waxyaalo fara badan aad isweydiinayso ku aadan waxa markaasi hogaamiyaasha gobolka xeebta ay isku raadsanayaan isku baranayaan ogana hadlayaan mowqifka iyo ajandaha iyo qorshaha markaasi horyaalo oo ay doonayaan in wax badan ay kaga bedelaan dhanka dhaqan dhaqaale dhanka maciishada dhanka nolosha dhanka horumarinta dhanka gobo waxbarashada dhegeystayaal caafimaadka iyo weliba wax waliba markaasi dhaqaalaha inkastoo meelaha markaasi ugu dhaqaalaha badan halka sidoo kale dekada weyn ee wadanka markaas ugu weyn ee alabaha ama qalabada markaasi kala duwan kasoo degaan ay tahay dhegeystayaal iyadoo lacag mar- fara badan mashaariic oo dabcan mash- oo mashruuc fara badan uu kasoo galo xeebta dhegeystayaal ee magaalo xeebeedka mumaasa laakiin waxay sheegayaan in hadda markaasi ay wax waliba ay doonayaan inay la xisaabtamaan shakhsiyaadka markaasi quseeyo iyo shakhsiyaadka markaasi loo hosmanayo sidai wax markaasi uga faa'iideysan lahaayeen oogana heli lahayeen dhegeystayaal xukuumadda markaasi hadda uu hogaaminayo william ruto hadda waa sidaa maqlayseen dhegeystayaal quburooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda waxay leeyihiin madaxweynaha hadda heer wuxuu gaari doonaa in markaasi gobolada sida ayaga siyaasadooda ay tahay sida markaasi isku xugmiyaan sida markaasi heshiisyada u gaaraan dhegeystayaal inay markaasi wax ku siin doono sidoo kale ku horumarin karo halka kuwa markaas wax soo haraan ama sidoo kale midnimada ka jirina oo ay noqon doonto kuwa wixii markaasi soo haro loo siin doono dhegeystayaal haddaba waxay ku socotaa arrintan gobolka mid ka mid a gobolada dalka dhegeystayaal waa mid ka mid a gobolada dalka ayaa arrintan hadda ku socota oo laga yaaba in dhibaato iyo caqabad markaasi kala duwan ay kala kulmaan haddii sida markaasi gobolada qaar ay hadda sameynayaan ama ay wadaan aan markaasi ay ku dayaan ay ku dayanin ama sidoo kale ay wax markaasi ka baran cashar dhegeystayaal haddana noqon karto s- toosna looga abaari karo dhegeystayaal in ay tahay daliil warbaahinta ayaa aada uga faallooneysaa weliba qubrooyin dhanka siyaasadda niicada kala duwan ayaa aada uga hadlayaan dhegeystayaal arrimaha bartamaha dalka iyo sidoo kale arrimaha yanza waa rigi g waa dabcan madaxweyne ku-xigeenka ayaa isagana fiirin doonaa iyo sidoo kale raila omolo odinga asaga- isagana fiirin doonaa dhegeystayaal bal halkaasi waxa kaaga baxo iyo waxa markaasi ka baran doonto kadibna adigan qeybaha dambe kuu siin doonaa bal cashirka markaas meesha aad ka fahmi karto iyo cashirka kaaga soo bixi karo iyo wax markaasi ciilka kugu reebi kara dhegeystayaal markaad maqlayso hogaamiyaal gobolada qaar ayaa kulmayaan ka hareysanayaan goobaha goboladooda sidii wax u qaban lahayn ooga bedel lahayn ogow wayna ka dhameyn karaan dhegeystayaal xeebta haddii markaasi mowqifkooda hadafkoodu hal noqdo ee sida ay ayaga markaasi sheegeen in uu ajen- ajendahooda iyo qorshahoodasan dabcan uu keliya ku ekeen arrimo siyaasadeed balse ku ekeed maxaa laga qaban karaa maxaa laga bedeli karaa maxaa laga dhaxli karaa sidee wax looga heli karaa xukuumadda ruto dhegeystayaal arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saarana dhegeystayaal gobolkan waan usoo soconnaa yanza ayaan aadi doonaa kadibna bartamaha dalka ayaan aadi doonaa kadibna gobolka waqooyi bari ayaan dib ugu soo laaban doonaa dhegeystayaal arrimahaas iyo xaaladahaas ayaan isla jeexjeexi doonaa isla fiirin doonaa qeybaha dambe ayaa farsad fara badan kuu siin doonaa adigana si aragtidaada fikirkaada saliimka aad waxaad oga dhiibato iyo waxaa kaaga baxay barnaamijka hogaanka arrimaha saaka diirada ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal xamdi gure suuriya labaad ay ku sugan tahay dhegeystayaal warka ayaa la gaaray ee sagaalkii subaxnimo anigoo yuusuf bakada barnaamijka daadiinaya halkaasaan kasii aan banqaano waxyaalabihii saaka diradda ku saarayna kaga hadlaynay ee ku aadan dhegeystayaal balmidnimada iyo weliba iskuimaatinka markaasi hadda ka socda gobolada qaar ee dalka waxaan kasoo hadalnay waxaa sidoo kale kasoo faalanay gobolka xeebsa dhegeystayaal ee hadda isku dabcan u muuqda kuwa markaasi doonayo in midnimo ay ka shaqeeyaan iskuna keento midnimadooda dhegeystayaal markan waxaa si toos u adeynaa dhegeystayaal bal dhankaasi nyanza iyo halka raila odinga uu kasoo jeedo kulan ayo isagana sidoo kale maalintii shalayto oo markaasi la lahaa xubnaha markaasi ama xildhibaanada gobolkaasi kasoo jeedo dhegeystayaal kana arrinsanayeen waa dhammaan gobolada nyanza ama gobolka nyanza oo kauntiya fara badan iskugu jiraan dhegeystayaal sida homabay migori kisumu siyaaya dhegeystayaal waxaana intaasoo dhan ay markaasi ka arisanayaan siyaasiyiintooda ama goboladaasi dhegeystayaal nyanza uu kasoo jeeda raila odinga sidii markaasi mowqifkooda loo adkeyn lahaa loo sii xoojin lahaa maxaa la xoojinaya dhegeystayaal maxay tahay mowqifka markaasi markan sii adkeynaya raila odinga waa su-aal meesha mar kale ku jirto dhegeyste ayadana arrimahaasi ayaan faahfaahin faallo fara badan kaaga hayaa dhegeystayaal kuuna sheegi doonaa kadibna waxaa markan usoo noqon doonaa amase markaasina usoo noqon doonaa bal gobolka adiga aad ku sugantahay dhegeystayaal hadda aad iga dhegeysanayso oo hadda baaba-ay dhegeystayaal laakiin markan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka adheegeysa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisha u haysaa adeega markaasi wanaagsan ee ku farxaan macaamiisha macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u haystaan ama u hayaan inay markaasi iibsan karaan telefoonka casriga ee four g oo ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin weliba waa mahama katalulu safaricom ayaa waxay markaasi doonayaan inay macaamiisheeda ka faydaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka waxaad haddaba dhegeysataa aad ama aad dhegeysan kartaa ama ibsan kartaa telefoonka dhegeystayaal ee cusub ee neon smata iyo weliba neon ultra oo aad ku iibsan karto kontoshin maalin weliba ama hama katalulu dhegeystayaal maalin weliba markaad ibdixiso lacag kontoshin waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan nembiy oo adeega internetka iyo weliba shan daqiiqo oo wicitaana fursadan ayaa waxaa keliya ka faa'iidaysan kartaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo tree g adeega dhegeystaal ee shirkadda isgaarsiinta safarka ee hadda ku wado ee hama katalulu adeegan ayaa waxaa markaasi la dhaha lipa mudhogo mudhogo ay markaasi micnaheedu tahay in tartiib tartiib markaasi aad u bixin karayso adeegan haddaba waxaa sidoo kale jiraan mid markaas mid iibso mid markaasi bilaash hel waa mid markaa iibsato mid kaloo bilaash ayaad helaysaa ama qaadanaysaa waa fursad dahabi ah oo maantaba aan heli karin oo ka faa'iidaysan karaan macaamiisha shirkadda safaricom dhegeystayaal oo tegi karta halkaasi tusaale dhegeysta markaad haysato telefoonka casriga oo internet aad u isticmaalayso ama u isticmaali karto waxaad ka faa'iidaysan karta waxyaalo fara badan sida markaasi inaad ka inaad ka barto xirfadaha kala duwan sida cuni karinta sidoo kale sidoo waxaad ka baari kartaa shaqooyinka kala duwan waxaad sidoo kale u adeegsan karta waxyaalo markaas adiga ku dabcan ku anfacayo telefoonka waxaad markaas u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaali karto tilmaamaha qarinada googoleka dhegeysta ama google map waxaa u taqaana sawiro qurux badan aad ku qaadan karta telefoonka dhegeystayaal maantaba haddaba fursadan iska beeldareynin maantaba hel dhegeysta waxaan ku leenahay dhegeysta adigaba waa ka faa'iidaysan kartaa oo soo iibsa telefoonka oo konton shan maalin waliba iska bixi oo neon ultra iyo sidoo kale neon smartsa safaricom ayaa soo qaadanaysa waxaana kamid ah sida markaasi gabdhaha sida horaan baan ku sheegay qurxinta cilaanka hargaanka iyo sidoo kale cuni karinta inay markaasi ka baraan iskuulada sidoo kale ayagana caruurta intay ku jiran yihiin mise iskuulada xiran yihiin mise intay furan yihiin caruurta wax badan ayay ka faa'iidaysan karaan kana heli karaan waxbarashadooda ama waxbarashada markaasi tayala dhegeystayaal qaybta markaasi online-ka iyo qaybta markaasi youtube-ka halkaasi ayaa muraajaco markaasi ka samaysan kartaan kana heli kartaa wax adiga ku anfacaya dhegeystayaal wax badanna ka bedelaya dhegeystayaal noloshaada iyo weliba waxbarashadaada qaraaci digshan afar afar afar gees star five four four hash kadibna xula dhipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysaa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta adeesho waana in sida markaas ugu dhaqsiya badan halkaasi aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa lacag gaaraysa ilaa iyo boqol iyo konton waa raalli hada ilaa waxaad bixinaysaa kun iyo shan boqol oo horumaris ah reposit dhegeystayaal horaan haddii shan boqol ay hadda waxaa lagu dara kun dhegeystayaal telefoona khatar ayaa la keenay waana telefoonada dhegeystayaal hadda ku sheeg neon ultra iyo neon smarta dhegeystayaal safaricom ee ku keento waa telefoon horna cajiiba waxaa lagu leeyahay bixi kun iyo shan boqol oo hormaris ah halka baaqiga ku bixin karto muddo ilaa iyo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ee fursad ayana kuu siinaysa in si tartiib tartiib iskaga bixin karta adeegyada haddii aadan fursadda markaasi haysanin inaad hesho waxay markaasi micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri waxaana diradda la saaraa dadkaan haysanin telefoonka casri sidaa aad ku heli karto dhegeysan keliya waxaad qaraaci karta xidig shan afar afar afar gees mistar five of hash kadibna lipa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal hagaag bal barnaamijka dhegeysa dib aan ugu soo noqono waa sidaad maqlayseen xeebta ayaan soo eegnay dhegeystayaal badnimada iyo wixii markaasi siyaasad ahaan ama doorashadii dabcan wadanka ka dhacay ama ka dhacday labadi kun labaiy labaatankii ayay markaasi halkan dabcan ay sheegeen in taasi laga gudbayo hadda waqtigeed aan la joogin ciddii xil heli karto xil way heshay ciddii wax markaasi raadinaysay way heshay ciddii markaasi waysana way waysay waa sida markaasi halkudhigahooda u ahaa dhegeystayaal xeebta markan waxaan si toos u adeeganaa dhegeystayaal dhankaasi nyanza kadibna waxaan imaan doonaa bartamaha dalka kadibna waxaan usoo noqon doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha idmo gobolka waqooyi bari bal waxaan rabaa dhegeystayaasha in wax badan markaasi ay ka fahmeen haddii gobolka xeebta dhegeystayaal hogaamiyaashooda dhammaan ay wada kulmeen maalintii shalayto ayna ka arrinsadeen xaaladaha ee gobolka markaasi la doonayo in wax markaas ay kaga qabtaan kaga bedelaan sidoo kalena siyaasad ahaan meel iskaga dhigo laguna midoobo sidoo kalena laguna midoobo sidii gobolka wax looga qaban lahaa xeybta laguna heshiin lahaa wax waliba oo markaasi horumar ah laga doonayo inay ka gaaraan kana helaan dhegeystayaal arrintan waxaa markaasi dhegeystayaal hadda laga yaabaa inaad la yaaban tahay oo leedahay sidee iskugu imaan karaan shakhsiyaad markaasi ka tirsan azimiyo lowmoja oo sidoo kale mucaarad aada u adag sidoo kale aansan danayneynin aanan rajayneynin dhegeystayaal inay markaasi mar um la kulmaan shakhsiyaad markaasi ka socdo xubnaha markaasi dhinaca kale ama garabka kale dhegeystayaal xukuumadda william ruto ee kenya kwanza haddaba ogow joho ayaa maalintii shalayto xerada ay soo geliyeen haddaba ogow joho iyo xubno kale markaasi azimiyo ka tirsanaa ayaa maalintii shalayto ay la kulmeen laakiin waxaa la socotay keli ogow mayna ka hadlin arrimo siyaasadeed balse waxaa laga hadlay diiradda lagu saaray maxaa inoo dan ah maxaan qabsan karnaa maxaana markaasi kasoo dhacsan karnaa gobol dabcan xukuumadda uu hogaaminayo ruto hogaamiyaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta kuwa dooran waa dabcan hogaamiyaasha gobolka laga soo doortay ee xeebta iyo sidoo kale afayeenka baarlamaanka waa afayeenka sanadka dhegeystayaal iyo weliba wasiiro oo dhinace markaasi hareeraha garfadhiyey tiro markaasi aada xildhibaano siyaasiyiin hore iyo kuwa markaasi hadda iskugu jira ayaa waxay markaasi ka hadleen cid waliba aragtida fikirkeeda markaasi ka dhibatay kana sidaa markaasi looga bixi karo caqabadaha iyo dhibaatada iyo culeysada laiskagana dhigi kara siyaasadda ogow mustaqbalka siyaasadana waxay markaasi arrintan u muuqataa mid ay arrintooda mowqifkooda halka hadafkooda ay halka gaari karaan laguna noqon doonto mid markaas lagu gorgortamo laguna dabcan siyaasad ahaan marka imaato lagu gargartami karo magaalo xebeedka mombasa dhegeystayaal ogowdaa sida markaas quborada dhanka kuwa siyaasadda ka faalooday aada u tilmaamayaan uguna nuxsanayaan ugana sheekeynayaan waxay markaasi hadda ay caqabad markaas ku noqon karto sidoo kalena uu heli karo ruto inuu halkaasi mar waliba sida uu mashaariic iyo horumareed markaas ku fulin karo dhegeystayaal sidii hore ma aha marka hore ay markaasi kala dhextaalay ama ay kala yaaleen ama ay kala socdeen gobolada qaar oo markaasi sida doona looga faa'iideysan kara kale dhegeystayaal markan waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa in madaxweynaha uu dabcan xiro uu galo markan waxaa laleeyahay madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuu markaas go-aan filan uu qaadan waayo markan waxaa laga yaabaa laleeyahay inay xaaladiisa ay noqon doonto sidii gobol waliba uu ku qancin lahaa si weliba gobol waliba uu u arki lahaa dhegeysa midnimadiisa iyo sida iskugu tiirsan yihiin iyo siday wax oga go-antay iyo sida ayna u noqonayaan in horumar markaas ay gaaraan sidii hore ma ah ay leeyihiin markan wuxuu markaas isagana xukmin doonaa sida gobolada la sheegay ama goboladaasi ugu noqnoqon doono si mashaariic fara badan ooga fuliyo si uu ugu raaligeliyo midnimadooda iyo siday isku yimaadeen si keliya asagana dantiisa ayagana dantooda uu u fuliyo dhegeystayaal waa danaysi arrinta siyaasadeed dhegeystayaal arrimahaas ayaa keenaysa in hadda madaxweynaha arrintan lasoo geliyo oona ku noqon doonto in arrin weligiis uu la kulmi inuu hadda la kulmi doono kaga dubnaan doonto dhegeystayaal haddii horaan siyaasad ahaan loo kala qeybsami jiray haddii horaan siyaasad ahaan dadka ay kala geen jirtay haddii horaan siyaasad markaasi madaxweynaha kala geysan oo ka faa'iideysan jiray hadda waxaa leeyahy waxaa laga yahay mustaqbalka inta markaasi sanadda labada kun toddoba iyo labaatanka la gaarin in madaxweynaha wax fara badan ula kulmi doono oona sidoo kale naqaxi laga yaabaa in culays fara badan ay ku noqoto iyadoo halka markaas gorgortanka siyaasad ay ka bilaabanayso qeybaha dambe ay tahay wuxuu kula shartegi doono ama wuxuu la shartegi doono iyo wuxuu kala gorgortami doono iyo wuxuu kala hadli doono dhegeystayaal markan waxaa laleeyahay sheeko way dhammaatay oo macnaha waxaa loola jeedaa in waxaa leeyahay markaasi ballanqaadyada inta badan waa inta badan daashatay inta badanna dadka shacabka laga gado ayaa hadda laleeyahay waxay siyaasiyiinta doonayaan gobolka xeebta in arrintaasi soo afjaraan in sidoo kale lasoo xiro oo markaasi laga shaqeeyo midnimada iyo xaaladda markaasi wadanka ama gobolka xeebta markaasi uu ku sugan yahay oo hadafkooda uu noqdo hal maxaa dan inoo ah maxaan qabsan karnaa maxaan wax kaga soo dhacsan karnaa xukuumadda uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal waa hadafkooda halkudhigooda markaasi xeebka ay tahay ama magaalo xeebeedka mombasa ay tahay dhegeystayaal magaalooyinka waa aada u tiro badan yihiin ilaa lix gobol ay ka tirsan waa lix deegaan ay ka tirsan tahay ama county ay ka tirsan tahay dhegeystayaal mombasa ayaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayaa hadda markaasi soo shaabaxayaa dan siyaasad ahaana waan fiirin doonaa dhegeystayaal bal arrintan waxaa ka imaan kara mise waxaa ka dhalan kara dhegeystayaal maxayna ka yireen dadka aada ku faallooda ama ka faallooda siyaasadda dhegeystayaal bal intaana taasi aan gudagelin qodobadaasi laakiin bal markan aan eegno dhankaasi nyanza nyanza maxaa iyadana wadaa nyanza soo meeshii ma ahayn dhegeystayaal halkaasi ay ku xidiidaystay raila odinga soo ma ahayn meesha aan lagu gorgortami karin soo ma ahayn nyanza meel raila keliya amarkiisa hadalkiisa uu ka shaqayn karo soo ma ahayn meel markaasi qofka waqtiguusan iskaga lumin karin gobolka nyanza laakiin nyanza waxaa laleeyahay waxaa siyaasadeeda markaasi furfuraya madaxweynaha xilka hadda haya william ruto waxauna halkaasi doonaya in mashaariic iyo weliba horumareed uu ka sameeyey dhegeystayaal waana markiisa ugu horreysay madaxweyne marka saa loo doorto isagoo sanadkaasan u dhammaanin inuu halkaasi booqdo intaasu laba jeer ayuu ku noqday magaala waa dabcan gobolka nyanza halkaas uu kula kulmay siyaasiyiinta halkaas uu kula kulmay dhalinyarada halkaas uu kula kulmay dhegeystayaal waxgaradka waa dabcan waxgaradka iyo sidoo kale dadka dabcan ganacsatada gobolka nyanza waxaana markaas uu kaga dabcan ka dhegeystay xaaladda iyo waxay markaas u baahan yihiin waxa markaas la doonaya in diradda la saara la derdergeliya dhegeystayaal oona sidoo kale ka faa'iideysan karaan dhammaan tood gobolka nyanza arrintaas ayaa taagneyd oo waa maqlaysan laba isbuuc ayaa hadda laga joogaa intuu markaasi uu tegay madaxweynaha dalka gobolka nyanza laakiin kulan albaabaha u laaban ayaa maalintii shalayto asagana uu qabtay dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuuna dhammaan isugu yeray xildhibaanada gobolka nyanza ka socdo waxaana dhammaan uu sheegay in cid walba ay kasoo qayb gasho kulankaasi naga adhigsado bal sida markaasi loo xoojin karo loo taakeyn karo oo sidoo kale looga markaasi fursad looga qaadan karin dhegeystayaal iyagoo markaasi midowsan oo halkooda dabcan uusan mid kale meel kale uu ka adi karin macnaha loola jeedo sida mowqifkooda hadafkooda uu adag yahay in cid walba ay ku adkaato sidii ay taageero xoogan markaasi ku raadin lahaayeen sidii ay mowqifkooda ku adkayn lahaayeen sidii ay markaasi ismarkalaysan ugu laaban laheen ama u aadin laheen ayagoo dana siyaasadeed markaasi arrintan ay hadda ku qatumto oo markaasi lagu xoogjeynayo shakhsiyaadka markaasi kenya waa dabcan shakhsiyaadka ka tirsan azimiyo iyo weliba odium kuwa ka tirsan oo hadda markaasi albaabada shirka sida maqlayseen dhegeystayaal raila uu kulan markaasi kala duwan la qaatay kana hadlay in ay markaasi dantoodii calooshooda kale aysan fiirsanin ayna ku adkaadaan hadafkooda mowqifkooda dhegeystayaal in waxba laga bedeli karin ilaa markaasi laga gaarayo labada kun toddobiyo labaatanka waa siduu hadalka raila udhinga waa sida qoraalkay u qoran yihiin waa sida markaasi sheekooyinka baraha bulshada dhex socoto dhegeystayaal raila odhinga wuxuu hadda xoojinaya wuxuu hadda adkeynaya wuxuu hadda markaasi doonaya in uu markaasi tafaraaruquusan soo kala dhexgelin mar kale xisbiga azmiyo la umoja iyadoo looga faa'iideysanayo hanaanka lacagaha iyo hanaanka dhegeystayaal soo dhaweysha soo dhaweynta iyo sidoo kale mashaariicda raila waxuu marka leeyahay ka fiirsada tilaabo weliba markaasi aad qaadaysaan ka fiirsada wax weliba markaasi nigala ballan qaadayo ka fiirsada tilaabada markaasi aad ku tegeysiin shakhsiyaad aan markaasi dan- aan da- ni- nigala jecleen macnaha ula jeeda sida kenya kwanza wuxuu sheegayaa in hadda markaasi laga doonaya gobolka in halkaasi ay u noqoto dabcan xaruntiisa raila odinga halkaasi sidoo kale uusan soo geli karin halkaas sidoo kale ololo siyaasad laga fulin karin halkaas sidoo kale mashaariic waa sida markaasi raila oo horaan uu sheegay inuu sheegay in mashaariicda iyo horumarada ay markaas uu kula booriyey siyaasiyiinta gobolka nyanza in ay markaasi ka sacdaan mise ka taageereen laakiin raila weli uma caddo ama sidoo kale uma sh- uma eko mid markaasi ku qanacsan hanaankii weliba xukuumadda markaasi ruto isagoo sheegaya in hadafkooda mowqifkooda uu aada u adkaado oo sidoo kale uuna arko xaqiiqda markaasi gobolka nyanza ka jirto sida uu tilmaamay raila wuxuuna ula jeedaa waqti- waq- markaasina xuk- dabcan xukuumadda ruto dhegeysti raila wuxuu leeyahay midnimada waa muhiim wuxuu leeyahay da- dabcan ka- danaysiga waa dhibaato iyo weliba xaalad xeelad markaasi qaldan qofka ku reebi karto noloshiisa waxa uu sheegay in midnimada hal ay tahay midnimadana ay markaasi wax waliba ay ka turjumi karto midnimadana ay xaqooda kusoo dhacsan karaan midnimadana ay wax waliba ka faa'iidaysan karaan kuna heli karaan wax walba markaasi ay u baahan yihiin dhegeystayaal waana tan hadda markaasi noqonayso in mashaariicda iyo weliba waxyaalaha markaasi kala duwan ay dadka sidoo kale xitaa gobolka nyanza aysan u baahnayn inay weli halkaas ay ka socoto taasi ay noqonayso in lagu keli lagu raaligelinayo dhegeystayaal gobolka nyanza haddaba usoo noqo dhanka dhegeystayaal bartamaha dalka bartamaha dalka sidaad ogeyd dhegeystayaal laba bilood oo lasoo dhaaf oo dabcan bil lasoo dhaafay waxaa madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa uu asagana markaasi olole xoogan ka waday bar- dhammaan bartamaha dalka geema kuwa laiskugu yiraahdo ama laiskugu magacaabo dabcan laiskugu magacaabo waa- ama iskugu magacaabaan waa geema wuxuu raadinayaa inuu markaasi oday u noqdo in oday markaasi amarkiisa la qaadan karo oday markaasi laga dambeeyo oday siyaasad gooyn karo oday markaasi arrin fara badan ee markaasi gobolada go- g- bartamaha dalka ka taagan xalin karo dhamayn karo oo sidoo kale buuq iyo qaylada markaasi ka yareyn dabcan in laga yareeyo tilaabadeeda iyo hanaan- dab- waa- hanaankeeda inuu doonayo markaasi inuu qaado ogow raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto markan arrintooda shiya- siyaasadooda ay ka duwan tahay markan waxaa arrinta madaxa markan lasoo galay ama sidoo kale dabcan madaxa lasoo galay ah, dhanka wili waa dabcan dhanka rigaada gashagwa oo asagana markaasi doonayo ee re- leeyahay aniga sidaan rabo waxay tahay keliya dadkayga inay noqdaan kuwa hal ah dadkayga inay noqdaan kuwa markaasi ka midaysan siyaasad ahaan sidii markaasi tusaale marwalba ugu soo qaatay labadi kun laba iyo labaatankii doorashada mar- wadanka markaasi ka dhacday wuxuu sheegay in kaalin iyo door weyn ay ka qaateen xildhibaanada iyo weliba siya- waa xildhibaanada qaar ee markaasi bartamaha dalka siyaasiyiinta sidoo kale xubnaha markaasi ugu firfircoon marka loo fiiriyo hanaanka iyo weliba qaabka markaasi bartamaha dalka mar weliba ay arrintooda iyo weliba xaaladooda oga sheekaystaan dhegeystayaal markan waa madaxweynaha ku-xigeenka rigaada gashagwa wuxuu leeyahay waxaa la arki doonaa heer waxaa la arki doonaa kulan markaasi intaba dadka ay la fajici doonaan mise la yaabi doonaan qaabka iyo weliba sida ay isku soo aruursanayaan iyo weliba sida oga shaqeynayaan midnimada ogow waxaa markan uu raadinayaa ama sidoo kale uu ku maqan yahay dhegeystayaal ama uu ku rajoogaa madaxweyne ku- waa madaxweynihii wadanka dhegeystayaal ee soo maray kagana horreeya iyaga waa uhuru kenyatta dhegeystayaal taasi markan waxay xaqiijinaysaa in halkan laga laga xis- lagu xisaabtamo bal waxa soo dhacayo lagu xisaabtamo maxay goon kartaa lagu xisaabtamo yaa u badan lagu xisaabtamo yaa soo geliya dhegeystayaal ogow waa tirada shacbiga dhegeystayaal ee xukuumadda markaasi ay dabca dhan- dhanka raalli ahaade ee bartamaha dalka ay raadinayaan hogaamiyaashooda dhammaan ay ka wada siman yihiin dhegeystayaal waxaana markaas ay sheegeen in dhammaan meel walba iyo weliba qeyb kaleba- kala duwan ay joogaan dadka ku dhaqan dhegeystayaal ay- waa bartamaha dalka waxay sheegeen inay dowladda ka dhex muuqan doonaan inay soo kala heli doonaan fursado fara badan aan lasoo kabi karin wax waliba qofka uu markaasi ku xasili karo mise ku degi karaan bartamaha dalka sida ay tilmaameen dhegeystayaal madaxweynaha ku-xigeenka rigaada gashagwa madaxweynaha ayaa sheegay in dulqaad keliya la muujiyo in dhammaan ay iskugu keeni karaan ama doon- dhammaan iskugu keeni karaan xubnaha markaasi kala duwan ay ka shaqeeya dhammaan ama sidoo kale ku sugan hadday siyaasiyiin yihiin hadday waxgarad yihiin hadday dumar dabcan eh, waa waa dhammaan waxa bulshada noocyada kala duwan isugu jiraan waxa uu sheegay in hadda la raadinayo nidaam markaasi ka duwan shaxdii hore ee lala ciyaari jiray siyaasadaha markay imaato hadda nolol kale ama six kale oo siyaasad eh ayaa hadda ay doonayaan xubnaha kala duwan in ay la imaadaan kana eh, hadlaan bal waxa markaasi ugu muhiim ah iyo waxa markaas aansan u muhiim ahayn dhegeystayaal ogow waxa hadda socda waa kulamada ay dadka inta badan ay ku kulmayaan ama siyaasiyiinta gobolka ee kala duwan sida hadda aan kuusoo sheegay nyanza waxaa hadda kuu maraya dhegeystayaal bartamaha dalka waxaan kuusoo sheegay magaalo xeebeedka mombasa hogaamiyaashooda dhammaan inay kulmayaan waxaana dhegeysta laga hadlaya mustaqbalka iyo yoolka ee goboladaasi ay ku hanaqaadi lahayeen noloshan wax kaga bedeli lahayeen loona heli lahaa dad markaasi looga dambeeya arrimaha iyo weliba xaalada siyaasadda dhegeystayaal waa maqlaysayn dhegeysta dadka siyaasiyiinta ka faallooda waxay leeyihiin madaxweynaha markan waxaa laga yaabaa in ay qabato xaalad markaasi adag haddii markaasi inta badan gobolada ay ka midoobaan siyaasad ahaan haddii midnimada ay ka midoobaan markaasi siyaasad ahaan qeybta dambe waxay noqon doontaa markan inuu dhihi doono gobolka wey arrimahooda iyo xaaladahooda ayadooda way ka tashadeen markan hala kaftamin oo hala ciyaarin oo waxay markaas u baahan yihiin uu qabo laakiin markan aan kuu imaado adigay dhegeysanayso laakiin markan waxaan kuu sheego adigay dhegeysanayso laakiin adiga hadda raadiyaha ee kuu daaran ee idaacadda star f m aan kula hadlayo toos gobolka waqooyi bari weligeed kamay dhicin hogaamiyaal isku imaadaan hogaamiyaan ka hadla arrimaha iyo xaaladda siyaasadeed hal mar oo keliya ayay markaas isku imaadeen markaasna dhegeystayaal waxay ahayd arrinta markaasi abaaraha lacagtii abaarahana wakhtigaasi dhammaan waa loo wada dhannaa oo waxay markaasi ahayeen ilaa iyo afar iyo labaatan county laakiin ma aheen mid markaasi goono goono goonid- goonidooda iyo danahooda iyo weliba dadnimadooda inay isku keentay dhegeystayaal waana tan hadda markaasi ka muuqato ilgo ah ka muuqato culeysyada ka muuqato dabcan baaba iyo kuleelada iyo culeysyada faraha badan ee hadda bulshada ay dareemayaan ka muuqato inay markaasi aysan jirin midnimo inaysan jirin kulan markaasi hogaamiyaasha sida hadda ma aad maqlaysaan lagu gorgortami karo laguna hoostegi karo si wax markaas looga soo dhacsado wax lagula qabsado oo laleeyahay dabcan maxaa kaasoo horeeya haddii dabcan madaxweynaha maanta waxba uusan ka qabanin sida hadda aad maqlaysaan dadka hogaamiyaasha gobolka bartamaha dal waa dabcan bartamaha dalka iyo nyanza iyo sidoo kale kuwan xeebta ay markaasi arrimaha iyo weliba hadallada markaasi halkaasi kaaga soo baxayo ilan qof weyn ayaa taa wax badan ayaa ka dhadheensanaysaa wax badan ayaa ka fahmaysaa waxaa markaasi markan kuu muuqata oo kuu soo baxaysa bal aniga halkeen jooga aniga markaasi ii maqan yaan doortay maxaan ku doortay muxuu ii qabanayaa muxuu igu maqan yahay dabcan waxaa laga yaabaa inay markaas isweydiinayso dhegeystayaal adiga iyo hogaamiyihii aad markaasi soo dooratay mise siyaasigii dhegeystayaal weli kamay dhicin hogaamiyaal markaasi gobolka waqooyi bari kasoo jeedo oo hal markaasi shir hal fadhi markaas wada heshay baarlamaanka dabcan warbaahintana si toosa ugu waramay oogana sheegeen in halkaasi aan lagu soo gorgortami karin dabcan aan lagu soo qaldami karin sidoo kale aan lagu soo lugu'i karin haddii markaasi koob iyo laba iyo saddex iyo afar aan laga qabanin haddii aan saas saas la fulinin koob iyo laba haddii aan la fulinin saddex iyo laba haddii aan la qabanin saddex iyo shan haddii la sameynin iyo lix iyo toddoba haddii la bogin sideed iyo toban haddii aan markaas waxba laga qabanin waa tan markaas shay dabcan ay ku xisaabtami karaan oona sidoo kale halkaasi lagu xiri karo shaqsiga boodka kore inuusan soo geli karin markii dambena qofka uu garwaaqsan karo weliba kuwa ka dambeeyaan tusaale u noqon karaan war halkaasi gobolka dadkii ayaa ku nool tiro fara badan codadna way qabaan maxaan sameynaa waxba looma qabanin cid markaasi waxay noqonaysaa been aan loo sheegi karin oo laakiin dadka inta badan inkastoo laakiin dadkay caado ka dhigteen beenta oo iska fududaysteen oo sidoo kale ay u fududaato cid weliba raadinayso inay sidii wax markaasi ku heleed sidii asaga dantiisa iyo noloshiisa iyo caruurtiisa ayay hadda noqotay gobolka waqooyi bari dhegeystayaal yaa u maqan yaa u aawa sida hadda gobolada dhegeystayaal markaad maqlayso aad dhegeysanayso xitaa mararka qaar waa ka maseeraysaa mararka qaar ciil ayaa ku qabanaya mararka qaar waa la yaabaysaa bal sida kulamada kala duwan ee loo qabsanayo sida isku tashiga loo samaysanayo sida fariimaha kala duwan ay iskugu qorayaan ay iskugu imaanayaan sida markaasi meelaha markaasi dhibaatada culaysa ka jirto ay dhammaan hamar ugu wada gurmanayaan laakiin gobolka ma jirto cid u gurmanayso gobolka ma jirto cid markaasi danqanayso gobolka ma jirto cid isku imaanayso gobolka ma jirto cid ayaha iyo mustaqbalka markaasi ka fikirayso iyo weliba higsiga fog ee dhegeystayaal ee markaasi lagu doonayo ama vision twenty thirty ee gobolka laga doonayo in isbedel iyo horumar weyn markaasi lagu tilaabsado laguna hanaqaado dhegeystayaal ee dhegeystayaal ogow hadda sanadda waa labada kun saddex iyo labaatanka toddoba sano ayaa laga yaabaa toddoba sano ayaa hadda ka dhiman ama sideed ama lix sano ayaa ka dhiman dhegeystayaal in markaasi la gaaro labada kun soddon iyo visionka mustaqbalka fog dhegeystayaal haddaba adiga ma kor cirka weli indhaha kor ugu tagaysaa mise weli farta ay qanaysan tahay mise taasi adiga dankuuma ahan oo halkaasi keliya raadiyaha kuu shidan tahay ama kuu shidan yahay quracda lagu keenay iyo wixii lagu keenay keliya iska cunaysaa oo ma fahmaysid bal xaaladda iyo siyaasadda halkay u socoto arrintan waxay hadda baraha bulshada aada u qabsatay weliba dhanka arrimaha xeebta mombasa waxaana leeyahay cali xasan joho see ugu suurta gashay in dhammaan hogaamiyaashii ka tirsanaa ee kenya kwanza in uula kulmo sidee marka maxaa dhacay laakiin markan wuxuu sheegay in ay kulankan uu ka hadlayo inay tahay danta dadkiisa shacabkiisa dhegeystayaal sidoo kalena uu arkaya dhibaato iyo culeysyo iyo dulduleelo fara badan keenaysana inay kulamaan inay arrimaha iyo wasayaha siyaasadeed ay ka kulmaan dhegeystayaal sidoo kale looga soo dhacsado waxna looga soo qaato xukuumadda uu waa xukuumadda markaas uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal haddaba adiga yaa ku aawa haddaba adiga arrimahan iyo weliba kulamadan dhacayo qof ayaa shaksi aad dirsatay ma jira ama qof sidaas markaas isku garan karo fahmi kara dhegeystayaal waa xaaladda iyo gobolka dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib dhammaantiin ku mahadsantihin sida wanaagsan oo quruxda badan ay noo dhegeysataan www star f m co k applicationka abka mar waliba soo dejiso ayaan kuleeyahay oo keli waxay markaasi kugu xiran tahay inaad internet telefoonkaada markaas u qabo sidoo kale telefoonkaada smartphone u yahay dhegeystayaal ayaa ku heli kartaa wax waliba oo markaasi waad ku aadan dhegeystayaal barnaamijka hawada hadda ka baxayo dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari bal saaxiibada iminkan qaadka telefoonada aan siiyo waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka u hore barnaamijka noo daafuraya dhegeystayaal ilaa iyo labaatan daqiiqo ayaan haysanaa cid walba markaas waxaan doonayaa in markaas aragtiyada fikirkeeda aan dhegeysto iyo weliba waxaa markaas uga baxay kulamada xeebta ka dhacdo ka socdo kulamada dhegeystayaal ka socdo ama laga yeelanayo ayaha iyo gobolada sida markaasi hadda iskugu arkeen sida wax kusoo dhacsan karaan sida wax ku heli karaan sida meelaha duldulaalada faraha badan markaasi ka jiray ay ku dabooli karaan siyaasad ahaan halkaas ay kaga midoobi karaan laakiin gobolka maxaa u diidayaa war gobolka maxaa u diidayaa war gobolka maxaa ka taa ka hortaagan dhegeystayaal arrintaasi ayaan diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal aaw kuwi laakiin dhegeystayaasha noo sharxayaan oo noo sheegayaan bal caqabadaha iyo culaysada iyo baahida faraha badan halkay ka taagan tahay adiga maxaa ku macnayn lahayd adiga maxaad ku sheegi lahayd adiga maxaa kuu muuqdaa ila nin weyn ayaa tahay ama qof weyn ayaa tahay ama qof intaasoo sanas usoo joogay doorashooyinkii waxaalihii markaasi dhacayayay ahayd halkee markaasi ay wax ka jiraan halkee wax ay markaasi ka qabsoomi layihiin war halkee bal haddii waxaan laisku bidhaamin haddii waxaan isku sheegin mise dadkan lasoo doorta ama nooc kaleba oon danahooda keliya dadkooda keliya u shaqaynayaan bal qadka telefoonka iyo dhegeysaa uu hore barnaamijka saaka noo daafurayo soo dhowow wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu hareedow waan ku salaamayaa soo dhowow waa waan kaa qaaday marka haddaan horey u galo horta ne siyaasiyiinta waqooyi beri saddexda county ee northeastern laisku dhaho mowqif adagba ma leh haye
maxay mowqif adag u leheen waxaa taal ahaan nima xisbiga la dhaho u d m hadda oo waqooyi beri hadda inta u badna ka shaqaynayo oo sidaad mandera oo kale markii madaxweynihii lagu dhawaaqe madaxweynehi markii heshiis xideen way ku carareen haye
nimankan hadda kale si hadda xisbiyaasha kale oo kenyada kalena ninka haddiiba xisbi marba uu yahay oo mucaarad uu yahay wuxuu ku adkaystaa xisbi si dawlada oo la xisaabtama hadha wuu ku adkaystaa xisbigiisaas sida uu mucaaradadiisu ku adkaystaa haye
marka nimankan waqooyi beri waxaa waaye waa kala socdaan markii madaxweynaha hor midka heelaba way ku ordaayeen markiiba hoostay ka galaayeen waxaa lagu leeyahay isbahaysi wayla noqdaan xisbigii madaxweynaha laakiin xareedow muxumu xisbi isbahaysi in lala yeesho madaxweynaha lagama hadlayo siyaasad ahaan laakiin hadda bal markan fiiri waxaa isku imaadeen hogaamiyaasha siyaasadeed ee dhammaan xeebta oo joho uu ka mid yahay joho waa la garan wuxuu aad u taageera aad sidoo kale saaxiibo u yihiin raila odinga laakiin wuxuu sheegay tan inay hadda aysan joogin raila balse ay joogto dadka shacabka sidii wax loogu qaban lahaa baahida iyo daboolada iyo sidoo kale wax ay kaga soo dhacsan lahayn xukuumadda hadda jirto adiga kuwaada maxaa ka hortaagan adiga kuwaada maxay u fahmi laayihiin maxay gobolka waqooyi bari arrintan ama arrimahooda wax uga qaban laayihiin ugana soo dhacsan layihiin iyadoo ay tahay gobolka ugu xun uguna baahida badan
waxaa way dhibaatada keeni waa saan kuu sheegay horta mowqif adag ma laha iyagana iskuma xirno mowqifka adag oo maxaa ula jeedaa mowqif adag ay mowqif adag waxaa weeye dadka inay mowqif leeyihiin oo isku xiran yihiin oo aayahooda iyo danahooda ay ka tashanayana fiican maxaa mowqifka marka iskugu faamilaya maxaa ka hortaagan maxay tahay koob iyo laba maxaa waxaa ka mid ah mm horta bahal cudur la dhaho waxaa jirtaa meesha ku jiraa la dhaho qabiil
haye
mandheera arbay u maamulanaysaa waxay leedahay ina gaars maxadan oo naga gale wajeer gaars waxay leedahay ina mandheera maxadan oo naga gale haye
marka siyaasi gafanayaasha saddexda ahaa iyo imbiyaasha intay imaadaan ma tashanayn oo hal meel ay kuma ma fariisanayn mhm oo ma dhahayn anaga asal maxaa naga maqan intayn marayna haye
ma wadankii waagi xornimada wadanka uu qaatay meesha aan taagnayn baa taagana wadayaha anaga markuu roob dhaco waa- waa waa dhiiqa haye
kuma xisaabtama hayaana sidaas waxaa waaye qabiil bay ku kala go-een weliba qabiil hadday in sidii ahaan haddana ku ekaan lahayn waxaa ma iwaga isa sii dagaalaama haddana oo dhagta isku hayaan waxaadaalinahay ow haye marka yaw loogama yaabo inay isku imaadaan loogamaba yaabo in mana loo malaynaya inay isku imaanayaan maxaa yeele waa dad ku kala maqan qabiil iyo qabyaalid xareedka muday asaga intaasuu noo sheegay uu mahadsan yahay bal dhegeyso kale ayaa laga yaabaa in fariin kale uu asaga laga yaabaa dabcan dadka waa kala aragti waa kala fikir waa kala mowqif dabcan bal dhegeyso kale ayaan siinayaa asagana wuxuu qabo wixii fikirkiisa ay tahay maxaa u diidaya gobolka midnimada maxaa gobolka sida gobolada kale u shiirayaan oo hadda loo gorgortamayo iyo sida sida wax uga soo dhacla- uga soo dhacsanaya xukuumadda maxaa kuwan u diiday maxaa gobolkan u diiday ee north eastern maxaa gobolkan n f d u diiday maxaa gobolka waqooyi bari u diiday dhegeystayaal bal dadka aragtidooda waa noomihiin star f m soo dhowow magacaagii ii sheeg asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عدك سروقة فضلا أضم أصلا magacay waa maxamed cabdullaahi barquuge محمد
maxamed cabdullaahi barquuge محمد عبد الله سودو waa dhowahay هيا
yow soomaalida maxaa u diiday آه.
kolleyta shacab quman oo indhaha kala haysa qabin
شعب Eh, wax garanayaysa qabin هيا
kii wax la warsadana maal jini iyo maal jaan qaba qabyaalad iyo wax buu la laace هيا meesha qabyaalad ma taalla wax dad wax qood baa yaalla مهم.
xeebtooda qabyaalad way taalla oo dhowr qabiil oo isku imaada waay واصح
ee halkoo qabiila ma oo واصح horta qab- qabiilkii hala kala saar wax qabad واصح
mar hadduu dadka shacabka uu saa u fikiraayo dadkii siyaasiyiinta
أها eh, waxay u fikirayaan inaysan waxba qabanin هيا
marka siyaasiyiinta maxaa dhihi lahaa fadhigaa la taga kaco haddii maanta safartan waxa la qaban waayo kulliba dhulkaa la dhigay wax qabiil lagu Ee, lagama hadlayo lagama hadlayo wax baa la qaban waaye wax baa sida la yeelayo lagama hadlayo Een, maxamed cabdulaahi barquuqe maxaa ka hortaagan maxay tahay culayska halkee wax ka arkaysa adiga waa tahay lagama hadlayo way ma soo noqonayaan iyo sidan iyo sidan iyo howlaha kama hadlayno Mm-mm. kama hadlayo way soo noqonayaan iyo waa lasoo dooran iyo qabyaalad iyo waxaas kama hadlayo laakiin maxaa gobolka u diidaya siday u shirayaan oo looga midaysan yahay xeebta taana- waa dabcan xeebta iyo sidoo kale siday uga midaysan yihiin nyanza iyo weliba kulamadooda hogaamiyaashooda ugu sarsare waad arkaysan raila omolo odinga oo mar u tartamay madaxweynenimo intaasoo jeer wuxuu haddana la kulmaya siyaasiyiinta kasoo jeeda nyanza uu leeyahay adkaysta meeshiina wixiina soo dhacsada ogow waxay weerar isku hayaan madaxweyne ku- madaxweynaha dalka wuxuu leeyahay iniga siyaasadiina wata wixiina laakiin ka soo dhacsada oo keensada halkan Aa, sidaas yiri ra-iisul wasaarihii hore laakiin adiga kuwaada maxaa u diidan kuwaada maxaa ka hortaagan kuwaada maxay isku fahmilayiin kuwaada maxay isku garanayiin halkee wax ka jiraan bal qof weyn baa tahay meel anbay wax ka jiraan meeshaasi aad u malaynaysa maxay tahay star f m soo dhowow halo magacaaga ii sheeg
cagma dhigo ujo tanarifa cag madhiga soo dhowow adiga waxaa ka tirsan tahay eh, xeebta
ya soo dhow haya cag madhiga
aniga waan dhow yahay walaa midda inda hadda oo nimankan hadda xeerta joogaan eh, hadda waan- waan dhegeysanayay haa
nimanka xeerta joogan daga meel joogo maxaa waaya kulli waxaan umalayni waa daga meel joogo waa xeerta joogo waa re- reer urug waay daga meel joogano waa un waa sida ninka hadda ku sheegayo kale waay haye
waa un maxaa laga dambeeyaa un nin kasta oo markaas dantiisa bufusinaya ma ogiya wax un midnimo iyo iyo meel aan gaarna loo jeeda looga jeeda ma oho laakiin hadda xeebta go-aan bay gaareen adigana xeebtaa ka mid tahay tanaarifa xeebtay ka mid tahay
aa haye
haddii daga manager daka daka kulli waa umalayni la maxamed maysan maxaa taalaaba umalayni ismaqal iyo iyo qalan maxaa yaala
ismaqal la-aan iyo meeshan xasidnimo xasidnimo taalaa meeshan xasidnimo ayaa jirtaa aa waa waa marka adiga gobolka waxaa leedahay xasidnimo ayaa ka jirtaa laakiin wax waa la qaban karaa aa saasaan leeyahay Ah, aragtidaada cagmadhiga waa aragtidiisa asagana waxaa laga yaabaa cid waliba aragtideeda waan tixgelinayaa meel unbay arrinta ka ka qu- dabcan ay ka hal- ay dabcan ay iska qaban ladahay laakiin dhegeystayaasha u dhaafaya kama hordhacaya star f m soo dhawow waa ku salaamaya
waan ku salaamaya xajiis bakarow maxamuud daahir dhaqane soo dhawow waan fiicana see tahay alxamdulilah ka waran masalaani
masalaani alxamdulilah ilaahay waa mahadle haye shan bilood annaga dee saacdan waan ka maalin cidaa cayaal kale baan furanaba hadda ma hesheen hadda nagu soo noqotay soo dhawaada marka
marka alxamdulilah ilaahay mahad leh haye horta gobolka waxaa weeye madaxda laga raba inay isu umaadaan haye
waayo shicibka ayagu doortay moogtahay codkii dadkii bay wataan haye marka wixii la rabo inuu wax qabto waa ayaga waqooyi bari inay isu umaadaan imbiyaasha emsiyaalka iyo gafanayaalka iyo senatayaalka oy fadhiistaan oy dhahaan bar dadka annaga seen nimaa intaa wax ka qabanaa haye ilaa codka ayaga wataan moogta aha ama ay isu imaadaan ama dadweynihi naftiida oo ay u yeeraan oo ay dhahaan bar sidanaan annaga isdhahnay idinkana maxaad dhihi laheedeen aad iyo aad ra'yi ra'yi aruursi la keeno waa sax marka wixii hore halaabe haddii saad la dhow waa laga gudbi karaa oo wax waa la qabsan karaa haye ee dhibka waxaa way isu imaasho la-aanta yaa dhibka wadaa mhm marka dadka isku imaan lahaa oo arrintaas loo xil saarto ooba shaqadiisa hore waa nimanka la doortay haye marka waxaan leeyahay ani waqooyi beri ha isu imaadaan ha tashadaan hadda koosta way tashanaas wax badan bay kala maqneen aad iyo aad waxay arkeen kala maqnaashoodii inay wax faa'iido ku jirto aanan jirin mhm
ilaa in makeeni moogtahay waa sax marka haddii lasu imaado inay wax badan u qabsan maayo bay arkeen haye siyaasana wax dhowba ma aha ninka alla gaarsiiyo twenty twenty seven maba dhowo aad iyo aad hadda waxay fiiriyeen bar dadkooda siduu wax ku heli lahaa inay macaarinimadoodii waxyaalo dhinacnta iska dhigaan ay wax qabsadaan haye marka waa jid fiican oo bilaabeen anigu waxaan dhilahay waqooyi barina ku dacto annagana sidaas aan samayno ee, dadka sidii wax loogu qaban lahay waddanka annaga waa hodan aad iyo aad haddii laisku imaado waqooyi bari waa meesha ugu hodansan kenya mhm canshuurta iyadaa ugu badan dhul beereed way wax soo saar badan qab batrool wuu qab laakiin isku imaadka iyo midnimada keli baa naga maqan haye laakiin marka Wa- waxaan dhilahay anigu laakiin waa isku sax imaado, oo kaadi waa sheegtay oo waa soo gebagabaysa oo wax walba waxaa dhahday waxaa naga maqan midnimadii waa sidee kaa.
ku maqan tahay marka maxaa in ay maqnaato keenay maxamuud daahir dhaqanow idaacaddana maanta way kuu joogtaa aa waxaa keenay Mhm.
ee, dadkii oo wax aan horaan ku dhuneeyo aan ku- ayaan weli daba taaganahay maxay tahay qabiil waayo reer Bane- reer- reer hebel waayo reegaarida akoonta dhaxalka aa la dhihi cabdalla waayo cawda waayo cuulaha waayo horta cudurkaasaa lagu dhex wareegay haye kama hadlayno ma dhahayno gaarisa gaarisa county maxaan u qabanaa haye shicibka naftiisa duunta isu umaado u dhow warbarkaale odayaasha aan tashanay nimankii aan dooranay maxay qabteen xisaab haddii meesha imaato wax oo dhan wuu hagaagi aad iyo aad marka xisaab la-aan baana haysaa waxaan dhihi lahaa aan ka gudubno wixii hore haddaan isu imaano odayaasha iyo madaxdiba wixii hore na dhaafaa dhinac iskaga dhigno haddaba meel laga gaarin dawladda cusban aan wax la qabsano sidaasaa fikirkayga na dhihi lahaa walaal maxamuud daahir dhaqan uu mahadsan yahay asagana een, idaacadda star f aan filaya masalaan in si toosad ay noo dhegeysanayaan kadib maal bilooyin ay hawada ka maqneed laakiin hadda waxaan filaya wax walba in la hagaajiyo wax walba inay si caadi hadda ugu soo noqdeen Eh, soo dhawaada ayaan leenahay reer masalaani kana kana raali noqda intii reer aan aan kala maqlayn waan idin salaamaya reer masalaani dhammaantiin waa hagaag bal waan dhegeystana saaxiibadan oo hareed ka mudayaan dhegeystay maxamuud een, een, een, eh, cabdulaahi een, barquuq ayaan dhegeystay asagana Dhe- dhegeystay iga soo wacay tanaarifa ayaan dhegeystay een, een, eh, dhegeystay tana waa cagmadhige ayaan dhegeystay maxamuud daahir oo dhaq- eh, dhaqana u dambeeyay ayaan dhegeystay masalaani asagana bal dhegeysto kale ayaan dhegeysanaya asagana bal inuu bal ka raa'i doonaado kuwii hadda aan dhegeystaha ka qaa- waa dhegeystayaasha hadda ilaan cid waliba aragtida fikirkeeda laakiin maxaa ka hortaaga maxaa diidaya waa su-aal meesha cabdullaahi mandheera waa ku salaamayaa soo dhawow no stress
maasha allah horta riya waxaa la yidhahda waxtarayeen dabadooda dadan lahayn yaa
riya haddii waxtarayeen yaa dabadooda dadan lahayn baa layidhi
ay show Eh, waxaa- waxaa- waxaa ula jeedaa maxaa ula jeedaa hadday daacadnimo jirta gaarsi iyo iyo madheera in- inta ka dhexaysa hal ninba yaa waxqabad yaa ka keeni lahaa ma garan haye meesha daacadnimadan ka maqan iyo soomaalinimada marka nin walba wixiisa uu guranaya shan sano oo dana uu iska tagaya marka ku kala imaanaya shan sano uu guranaya uu iska tagaya marka waxqabad ma jiro ha mid mid- mid- midnimana ma jirto nimanka inay wax gursaan meesha meesha ay xukun ku fuulaan wax kale ma fuulaan marka gobollada kale maxay nooga fiican yihiin marka waxay noogu fiican yihiin gobollada kale waa dad midaysan oo waxqabad rabo oo laami dhisayo oo waxbarasho keenayo oo caafimaad keenayo oo dad oo oo wadaninimo le waa dad wadaninimo anaga wadannimada naga maqan ha
Ehe, marka saas wey no stress asagana u mahadsan yahay bal xigaha kale asagana aragtiis waan dhegeystay no stress bal ma- eh, dhegeystaha kale eh, raalli noqda dhegeystayaasha qaybta safaricom iga soo wacay waxaa laga yaabaa in cilada halkaasi ka jirto ismaqli karin laakiin lambarka kale aan qabanaya star f m soo dhawow uqsalaamaya magacaaga
jaafar saaxiibow jacfar waa uqsalaamaya saaxib
waan kaa qaad saaxiibow adiga dhegeystayaashaba jacfar halkee ku sugan tahay nairobi miya haa haye
horta xagga xeebta baa weli lagu jiraa soomaa iyo xisbiga waxbaa isku dawareegeysana
jacfarow kulan bay qabsanayaan oo isku- dabcan kulankooda waxay ka arrinsanayaan aayaha iyo go- sidii xeebta wax uga qabsan lahaayeen bartamaha sidoo kale ayagana kulan bay qabsanayaan mustaqbalka aayaha ay ka- ay ka shirayaan midnimada ay ka shirayaan xeebta waxaa maqlaysa nyanza raila ayaa horkacaya wuxuu leeyahay war wixiina ka soo dhacsada ruto laakiin adi gobolkii aad ka soo jeeday ee north eastern ahaa gobolka waqooyi bari maxaa u diiday tilaabada kuwan ay qaadayaan maxaa u diidaya inay wax soo dhacsadaan maxaa u diidaya inay wax qabsadaan maxaa u diidaya inay wada kulmaan
horta waa nasiibo yacni xagga annaga sidaa wax naga eh horta maxay tahay waxaa si naga ee jacfarow waxaa si naga eh Ah, laba qofka midnimaba naga maqan haye
ninba ninka kale buu eeg iskaba eegaya si wax u jira siyaasadii uun ma- laga soo tegay xogaagii uun xurguxurgus dhaxdin baa nin walba u taageera bacaaday kuwa kale buu ishku jira wixiina waaba laga soo tego siyaasad marba eh haye
dan baa loo baahan yahay wadanka san wax uga dhignaa ninkii maanta xilka hay midkoon baa xilka soo galay laakiin ninkan kale hadee waxay ogtaa ma waxay faa'iido ugu jirtaa inuu wax wadanka wax noqdo haye oo dalka awal waa ka harna hadda la gaaro ayay ahaan lahayd mog aha awal colony iyo dhasta maxaa dhahay majlis area wax baan ku jirnay oo dad oon si kale loo fiirin baan ahayn ega hadduu adduunka casri noqdo oon kenyada kamid noqono Haadiya.
oo xilal fiican aan helnay aha in dal lagu daalay ahayd haye
raggaa tashanaya in walba gobolka uu ka soo jeedayo maaji khusaysa uu ka tashanaya annaga waxaa naga duw waxaa waaye annaga indhahanaa was daba martaba mid inta kor bay fiirin inta hoos bay eegi waxaan loo ba waxaan loo baahnayn baan ku dhex jirnay marka rag indhahooda toosan oo indhahooda si fiican wax u wada qabanaya mayra ma ma la soo dooran baa leedahay inta isku dhac ujeeda mama nihin wax isdaba marsan baana annaga marka waxaa leedahay qofka inuu ku fiirinaya meel kaleu fiirinaya Ah, marka xaalka allah noo sakari balaagiisa waa ku salaan mar kale
aad ayuu mahadsan yahay yaa jacfar wuxuu leeyahay waa ta aad buu mahadsan yahay jacfar wuxuu leeyahay ninkii aan rabnay in wax noo qabto waxaa ninkaad u malaynayso inuu ku fiirinayo ilaa meel kale ayuu fiirinaya waa ninka ku hortaagan oo aan leedahay inuu ku fiirinayo ilaa meel kale ayuu fiirinaya waxaa laga yaabaa gaarigiisa inuu fiirinayo adigana waxaad arkaysa in indhihiisa ay ku soo aadan yihiin oo meel uu ku fiirinayo uu kuu jeedo oo kuu sheekeynayo laakiin ninka meel kale ayuu cadaan fahmi kartaan markuu saa uu leeyahay jacfar shukran eh, idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi xigaha qadka telefoonka ayaan siinaya star f m soo dhowow adigana
waan ku dhawaaya asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa cabdi axmed oo ku magac dheer cabdi macalin borow عبدي أحمد halkee ku sugan tahay waxaan ku soganahay legdheera togdhub soo dhowow
waad ka fiican alxamdulilah Eh, waxaan leeyahay midda siyaasadda iyo ragga la dooranayo aad iyo aad ee gobollada hoose taladooda waxa ka reebayo ها Eh, waqooyi bari gaar ahaan legdheera iyo waddankan aan joogno oo gaarisa county north eastern baa laga hadlayaa lagama hadlayo gaarisa iyo howlahaas guud ahaan isku wada qabo Eh, waxaa ku badan horta shan sano in la isdoorto haye oo shan kale aan la iskugu darin haye
maadaama qofka ratiga hore waxaa la yidhi ratiga dambe ratiga hore qaadkiisa leeyahy haye marka ninka hadda la dooranayo wuxuu cashir ka baranaya ninka hore wixii qabsaday haye marka shanta u hore lasoo doortay baahihii jiriteen inuu daboolo hadduu damco oo qarashaadkii eh, soo marayay budgetka uu dadka si ay had ugu isticmaalo aha hadhow isagoo waxna haysanin buu kursiga ka baxaya haye marka waxay noqonaysaa shan dambe lagu soo dooran maaye aha
eh, shantan u hore xogaagii kambaynki kaaga baxay laakiin laakiin cabdow laakiin cabdow taasi wixiisa ha samayso laakiin maxaa u diidaya in midnimada ay raadsadaan oo wa- ayaga waxay waxay qabsanayaan ha qabsadaan waxay dhacayaan ha dhacaan laakiin maxaa u diidaya tan dowladda sare inay wax ka soo qaataan inay mowqifkooda hal ay ka wada gaaraan ay ka ay ka wada noqdaan oo tan sare wax ay ka soo dhacsadaan ama ay ka soo qaataan maxaa ka hortaagan tan kale waaba u ogolaano waxay sameynayaan ha sameeyaan Eh, middaa weli baan rabaa inaan kusii jiro haddaad iga reebayso haye waxaa kaloo jira annaga markaan wax dooranayo la- la- waqooyi bari wax la dooranayo aad iyo aad qofka musharaxa ee hata weligii hadduu doorasho soo marin oo uu iska rafaadsan yaho oo faamiligiisa uu ka imaaday aha
waxaa lagu- oo hadda uu jaamacad kasoo baxay oo hadda uu waxaysiiso oo uu haddaba ku ow yahay oo siyaasadda uu meesha ka bilaabayo waxaa laga rabaa maalinka uu gaari soo istaajiyo oo magaalada soo dhex istaaga in lacag laga cuno haye marka ku wareegto degmo idil oo isku wareega a kusoo wareegto oo baabuur aa wadato oo ninka u tagtana uu lacag kaa qaadayo haa hadda qofka horta deynti buu kaa gudan hadda shanta u laakiin laakiin waan kuu sheegay deyntii haba gudtoba haba samayso laakiin tan sare dowladda inuu dowladda sare in wax ka soo dhacsado maxaa u diidaya ayagoo midnimo ah hal eh waxaa u diida waxaa u diidaya waxaa la yidhi horti laba hawlood waa isbaajiyaan hortidaya hareertii ma dayana waa la yidhi maxaa la dhahay Hor- laba hawlood horta waa isbaajiyaan haye
maadaama mashruuc weyn uu ku dhex jiro oo wax uu kusoo ceshanayo middan kale kaso uma helayo haa middan labaad aha hortidaya hareertii ma dayaa la yidhi nin ay wax un si ay ka hor muuqdaan oo meesha hortiisa ka dhibaataysan aha
gadaal dambe wixii uu maarata wixii uu qaban lahaa ee uu garan lahaa saasay kaga halaabayaan cabdi waan isku soo noqonaynaa n insha allah warkii aa la gaaray ee, tobankii barqinimo saaxib yaal waa ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada markan aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ka ah Ehe, waa shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisha u haysaa adeega waa waa dabcan wanaagsan ee aku- inta badan aadka ay ugu danaynayaan ama ay aad ku danayaan macaamiisha macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee 4G aad ku helayso aad marka- aad ku iibsan karto dhegeysa kontashin maalin waliba hama katalulu safaricom ayaa waxay markaasi doonaysaa in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo sidoo kale neon ultra oo aad ku iibsan karto konton shin maalin waliba hama kataluli maalin waliba markaad bixiso lacagta konton shin waxaad ka helaysaa boqol labaatan mb oo dheeraad ah ama adeega internetka dhegeysa sh- shan daqiiqo oo wicitaana fursadan ayaa keliya waxaad ka faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaana kabambe toshlaha soomaalida dhaadwana macaamiisha telefoonka 2g 4g hama katalulu adeegan waxaa markaas tilaadha- waxaa la dhahaa dhegeysa lipa mdogo mdogo oo micneed markaasi tahay in qofka tarsiisa tartiib tartiib uu iskaga bixin kara adeegan dhegeysa waxaa jira waxaa jira mid iibso dabcan waxaa sidoo kale jira fursado markaasi kala duwan ee shirkadda markaas safaricom ay ku siinaysa ay ku leedahay mid iibso mid bilaash ah sidoo kale qaado waa fursad dahabi ah maantaba aad qof ciddaba cid waliba markaasi ka faa'iidaysan karta dhegeysta tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karta waxaa ka faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan si markaas inaad ka barto xirfadaha cusub nakarinta qariirada googleka dhegeysta sawirada quruxda badan markaas aad ku heli kartaa googleka waa googlaha ayaa sidoo kale wax ka baari kartaa qaybta youtubeka sidoo kale wax ka dhaa- ka daalacan kartaa kana heli kartaa dhegeystayaal dhegeyste waxaan ku leenahay maantaba ka faa'iidaysa fursada shirkadda Safaricom- safaricom ee ku- ee ku keenta maalin waliba contishin iska bixi Ah, telefoonka neon ultra iyo sidoo kale neon smart ah, ee ee safaricom soo qaada waxaa ka mid ah sida gabdhaha markaas inay ka baran karaan cunug- cuni karinta isqurxinta cilaanka harqaanka dhegeysta waxaa la mid ah haddaba waxaan ku leenahay si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees mista five four four hash kadibna xulalipa mdhogo mdhogo haddii aad uqlanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsatay badan aad ku aada halkaasi kadib waxaa maxaad bixinaysaa boqol iyo ko- boqol iyo waa raalli hada waxaad bixinaysa kadibna lacag horumarisa oo gaaraysa ilaa iyo kun iyo shan boqol oo horumarisa halka baaqi aad ku bixinayso muddo saddex bilood lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ay fursad sidoo kale kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixisa dhegeysta haddii aadan fursada markaas haysanin inaad hesho waxaad micneheedu markaas tahay inaad haysato telefoon casri waxaana diradda la saaraya dadka markaas aan haysanin tooshilaha maanta ka guuraan ku leenahay dabcan ka guur tooshilaha u guur waxyaalaha dunida maanta ay ku tillaabsanayso wax waliba halkaas aad kala socotid wax waliba halkaas aad ka daalactid wax waliba halkaas aad kuu fududayso waa halkee waa telefoonada casriga smartphoneka dhigaysa ee shirkadda soka safaricom ay ku keentay si aad u ogaato inaad heli karto waxaa qaracaysa xidig shan afar afar afar geesam star five four four hash kadibna xulo dhipa mdhowgo mdhowgo dhegeystayaal star f m codka gobolka qeybari eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qeybari ayaa dhegeysanaysaa saaxiib balbal dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siino dhegeystayaal maxaa u diiday gobolka qeybari midnimada maxaa gobolka qeybari inay u tash ay inay markaas u teliyaan gobolka maxaa u diiday inay u tashadaan gobolka sida dhibaatada iyo xaaladaha iyo sidoo kale mustaqbalka in loogu gorgortamo gobolka dhegeystayaal markay imaato heshiisyada siyaasadeed dhegeysta sida gobolada kale markaas uga dhacaan waa la socotaa xeebta ayaa shirar markaasi kala duwan qabsanayaan shalay u dambeysay waad maqlayseen waad arkayseen telefishinada iyo sidoo kale wargeysyada idaacadaha dhammaan ayaa markaas indhaha ku wadahayay isla sidoo kale nyanza waad maqlaysaan dhegeystayaal raila omolo odinga ayaaba hogaaminaya horkac ay leeyihiin war wixiina kasoo qabsada war wixiina kasoo daasada war horumar eh, dabcan kasoo qaata xukuumadda sare uu hogaaminaya ruto raila ayaa fariin marka waa mucaaradkii ayaa fariin u diraya hogaamiyaasha gyanza halka adigana markan dabcan gobol dadkii aad soo dooratay la garanayay dhibaatada iyo weliba cuqubada cuqubada waa cuqubadaha halkay markaas inaga haysatay bal dacan dhegeystayaal fara badan ayaan soo dhegeysanay cid waliba aragtida waan soo dhegeysanay bal dhegeystayaal yar kooban ayaan siinaya ilaa iyo saddex dhegeysta mise afar dhegeysta ayaan siinaya kadibna barnaamijkaan soo xiraya bal saaxiibka qadka telefoonka qaybta markaasi labaad ee ugu hore ee barnaamijka noo daafuraya waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta dhammaantiin barqa wanaagsan ayaan saaxiibada leeyahay dhegeysta lambarka kale ma shaqeynayo lambarka kale ayaan markaasi iswada gaarsiinaynaa oo sidoo kale aad ka soo qayb qaadan kartaan waa lambarka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ama eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka iyo aragtidiisa fikirkiisa ayaa markaan siinaya dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan noo dhegeysataan staalkum soo dhawow ku mahay isku day bal lambarka galana noo soo wici karto dhammaansan waa tahay lambarka kale isku day inaad naga soo wici kartaan inkastoo aan ogahay inageystaan in cariiri fara badan uu ka jiro sidoo kale cid waliba ay dooneyso in lambarkaasi ay soo wacdo ay aada u danaynayso laakiin waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha lambarkan ayaa markaasi dabcan u sheegaya dhegeystayaasha inay naga soo wacaan waa kan kale ee eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal ama eber toddoba eber laba waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka kale dhegeystayaal waan dareemayaa in culeys ay ka jiraan ilaa haddana dhegeystayaal aada u tiro badan ayaa soo wacayaan soo beegsanayaan laakiin dhegeystayaal ma soo degeyso lambarkaas inaan iska maqlo lambarkan keliya iska maqli karna dhegeystayaal hadduu soo beegsanayo soo dhawow warqa wanaagsan waan ku maqlayaa magaca ii sheeg waan ka xumahay dhegeystaasi halow halow halow ma shaqeynayso bal xigahan sii asagana fursaddiisa iyo weliba aragtidiisa dhegeystayaal cid waliba aragtida walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xuseen waa ku salaamaya
abo waan kaa qaade
haye alxamdulilaahi rabilcaalamiin saaxiibow yuusuf bakaba waan ku salaamay afar iyo tobankii boqolka qur-aanka cadadiisa salan shukran soomaalida haddii aan u guda galo fartamahu siyaasadda iyo dhaqanka way kala yihiin ya siyaasadda iyo dhaqanka way kala yihiin haye
siyaasadda waa laga soo tegay maalin bay taaganta siyaasadda maalin walba ma aha haye
dhaqankan waa wax iska jiro oo maaragtay adduunkaba lagu joogo oo joogto ah
oo joogto ah haye
wixii aada soo martay inaad dib aad usii usii jilicdana waa waa laga fiican yahay oo dib a hadda umallicaysato aad tiraahashuur siyaasadda aad soo dhaaftay tug kale oo hadda aadan gaarin aada u dabaaldegtid sida aad wax ku qabsan lahayd waa laga fiican yahay aada iyo aad haye
dadkan hadii lasoo doortana hata codkii lagu soo doortay dadweynuhu wataa wax faahfaahin iyo waxbaryo iyo xuseenow barnaamijka mala socotay aada iyo aad xuseen lagama hadlaayo heblow baa lasoo doortay iyo sidan isa lagama hadlaayo maxaa gobolka hogaamiyaashooda u diidaan inay wada kulmaan inay fariistaan in ay ayaa gobolka hal mar ay dabcan ka wada hadlaan sida hadda ka socoto bartamaha dalka sida ka socoto xeebta u dambeysay joho oo aad oged ka tirsanaa dabcan azimiyo laomoja iyo weliba hogaamiyaasha kuwa kenya kwanza ayagana maalintii shalayto kulmeen waxaa laga arinsanaya war maxaa dan u ah gobolka war xeebta maxaa dan u ah see wax ku qabsan karnaa war sideen ku midoobi karnaa war maxaa adiga kuu diido gobolkaada aniga kama hadlayo shalay qofaa lasoo doortay siyaasad way joogta kama hadlayo
maya codkay jidinay wataan baan kuu sheegayaa oo ay meesha la tegeen oo kaal wax iga qaba ay iiga baahneenba wixii ay qaban lahaayeen baa horta ka daday
haye
waxaa ka daday wax aan hor usoo marnay oon kusoo daalnay oo kusoo goynaana ka daday maxaa ka mid ah waxaa kusoo gootoo ku daashay
waa wax boos la yidhaahda iyo qabid haye
haddee il hadday adigu soo fiirinayso oo meeshan aad wax ka qabatid maanta maamulkan adaa madax u ah hadaad leedahay adiga yuusuf bakade oo meeshaba aad dimbirka ku fadhiy inaad wax qabato hadaad rabto meel kastaa faraha la geliy mucaarad kasta ohow midkaa dawladda ee mucaaradka aad ku ahayd inaad wax ka soo qaado oo dalka iyo dadweynaha aad wax ooga soo qaado waad ku qasban muhiimadana waa midda ayada mucaaradnimadaada iska haysa meeshaada u joog laakiin waa dan waa shaqo waxan shaqadii ani aan lahaabaan haddaan u kici haynin yusuf asro mide kaseen ku gaari
haye
gaarisa iyo madheera inta u dhexayso codko baa lagaga hadlaa hal cod diintana waa midbo dadkan wuxuu u tashan layahay waa wax kala aad qabatiin kuma jirto aad xisaabtantiin dawlad iyo dadweynena xisaabta aad leeyihiin aad u gudbisiina maba ku jirto haye
haddii meesha xisaabtiga haddii soo gelaynin xisaabta ay ka dhunto waxqabashana dhuntay saasay ku dhuntay meeshan caafimaadaa jira iskuul baa jira dadkaada kaala wax u qaba yusuf oo horta haday niyada kaagaga jirto waa lagu soo doorto kelima in dadkaada kaala wax u qabo haday kuma jirto meel kasta waa tegi diyadaad ukici waxbaad ka keenaysaa dalka dhexdiisaad ukici maxaaladkii aad ku eed baad ukici waad la xisaabtan wixii ana iga maqan baan sheegayaa waxaasaa iga maqan baan leeyahay inta wax u doonaysa ninkan lala xisaabtamin haye
hadda tii baa meesha ka baxsan taasna ismaqal waan ismaqlaynaa laakiin fahamkii baa meel kala maqan markoon ismaba fahmayno haye فهم الآن الصومالي بانون dee nin walba meel buu joogaya meesha uu jooga dus waxda hortiisa keli uu ku baxo dib waxa ka jirana uu fiirinin dhinacihiisana uu fiirina wejigiisa uu ku socdo waxi wejigiisa uu ku arko buu ama qaadan karaa ama la hadli karaa mug haye
de walaalow dadkan wuxuu ku kala maqan yahay wax hadli kale oo meesha kusii jira ma laho waa xisaabtan la-aan oon dawladda aan lala xisaabtamayn dadweyne aan wax loo raadinhayn dal aan wax loo doonhayn waa la isoo doorta keli waxay gelaysa ma laha oo iyo gambir baan ku fadhiya iyo madaxa bane wax ay gelaysa ma laha ismaqalka aan ismaqlayna waan ismaqlahayna laakiin yusuf fahamkii baa naga kala maqan aad iyo aad xisbi aan samay xisbi aan samaysan karno oo hadda xisbigan intuu oo soomaali ahaan madhiira gaarisa wajeer xisbi intay samaystaan hadday adiga ayadoo xisbi ayadoo xisbi la samaysan wax lama qabsan karo miyaa layskuma inka layskuma imaan kara miya oo wax lama soo dhacsan karo waa la isqabsan karaa ma ahe waa wax yar saacado yar gudahood waa haye hade waan ismaqalnay isma fahamsanina saan wax ku qabsanayna marka haye fahamka asaga lacagtan taas hadaad intaad qaaddo aad ku doontan allah ka dhiga inaan isfahamno maba igu helaysid meesha fahamkii baa ka dhumay ismaqalkina wuu soo dhawaaday dantii guud ee la qaban lahaa waxay ku kala maqan yihiin oo hadda aan iskugu imaanayn fahanki fahanki intee loo doonay marka fahanki loo doonaya la rabaa in laisweydiino marka walaalow madaxda xumaan kuma tilmaamahay haye
oo way xun yihiin melihi waa dadkan aan soo doortay ilaana dhasheen dalkana u dhasheen waayo dadkooda iyo dalkooda intay wax u qaban laayihin waxna u raadin laayihin haye waxa uu raadin laayihin oo intaa keli un maahina xumaan kale aan kusii tilmaamayo mhm ma jiro mhm nacna meesha ma jira laakiin waa qabasho la-aanta waa faham walaalow fahamkana waa qaal ha
hadda wixii asaga ahaa haddaan isla doono ani adi aan wax isla wadno yuusuf ahaan haddaan wax isla wadno oo- marka waxaa leedahay marka waxaa leedahay garashadii ayaa ka maqan ragga haa garashaha ka maqan meesha garashaha ku jirin ninka markuu wax fahmaya waa inuu wax garan haddaan la wax fahmaynin garasho intay ka imaanaysaa marka haye waxqabasho intay ka imaanaysaa sidaan iskugu imaanaynaa hadi waan isku imaanow waan isla joognaa ani adi mhm wixii danta ee haddaan aan isweydiin mhm oo wax kaloo aan ku mashquulsanahay iyo waxa aan hadda khadka marka aan meesha iyada aan looga baahnaynba aan dhex galno mhm goormaan soo telayna haddaan dalka iyo dadka
aad iyo aad
marka horta arrimaha walaalow lagu kala maqan yahay waa kaas
aad baad umahadsan tahay xuseenow waa waan ku salaamo walaal laakiin maxaan u sheegayaa madaxda inay isku soo dhawaato inay fikirkan bedesho inay xaqa dadweynaha iyo dalkooda inay ku doodaan madaxda nadi waaye waan sugahaynaa waan u baahannahay ayagana beri bay noo baahan yihiin laakiin shalayba wax ii qaban waaye maanta ma dooranayo maba taalle wadan baa loo dooran doonaa waxaan u baahannahay inay intaa keli laga asmacaan waanan ku salaamay xuseen aad baad umahadsan tahay dhegeystayaasya qadka telefoonka saaxib yaal dhegeysta u dambeeya ku mahadsantahi la socodka dhege- dhegeysiga xulashada waan naga mahad celinaya dhammaantiin meel walba joogaan eh, meel walba joogtaan isor baa noo dhegeysanaysaan mahadsanidin dhammaantiin dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berita oo gobolka waqooyi bari ayaan kulmi doonaa saaxib yaal inta ka hore mac salaam jimco wanaagsan saaxib yaal jimcada isku diyaariya oo ka baxa oo ka dareera guryaha oo orda masaajidada aada halkaasi kusoo cibaadaysta tasbiixda qur-aanka dhegeysta waa la muhiim gaarta hala badiyo salliga nabiga waa maalin jimcaha dhegeystayaal iskaga baxa oo ka baxa meeshaas cid walba meeshay hadda ku sugan tahay meeshay naga dhegeysanayso iskaga kac fadhiga qabayso masaajidka aad weysayso dharkaada quruxda badnaa qamiiskaada xiro ka dhaqaaq oga bax hablaha guryaha nabadgelyo